إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأنقسوكنا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار فأنسوك قارني هجردي النبي صلى الله عليه وسلم وأكسو هجرودي مكة oo u hijrooday madiina waxaana ugu darsigan ugu dambeynay gaarnay markii uu nabigu degay sala allahu calayhi wasalam gurigii abu ayuub alansaari radia allahu tacaala canhu ciwaankaa wuxuu darsigu nooga bilaaban hijratu caliyin wa luxuuquhu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam horay darsigeenni horaan kusoo ogaanay cali bn abi aalib in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu uga soo tegey ammaanooyinkiisii oo maka uu uga soo tegey marka ammaanooyin uu dad nabigu u hayey ammaanooyinkii ayuu kala geeyey ammaano walba qofkii loogu talagalo iska lahaa ayuu siiyey saddex maalmood kadibna waa soo lugayo luguu kusoo hijrooday isaguu gaadiid ma haysan cali hijratu caliyin cali haajiridiisii iyo waa luxuuqu haleelidiisii birasuulilaahi rasuulka ilaahi uu soo haleeloo ka daba yimi sala allahu calayhi wasalam wa makasa caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib wuxuu ku nagaaday radia allaahu canhu bimakata maka bacda nabiya nabiga ka gadaal sala allahu calayhi wasalam alaaan saddex ayuu ku nagaaday maalmood wa abdaa wuu guday wadaa'ica ammaanooyin ayuu guday wa abdaa wuxuu guday wadaa'ica ammaanooyin ammaanooyinkaasoo kaanad aheed cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahi agtiisa sala allahu calayhi wasalam ammaanooyinkaasoo liahli maka reer maka u sugnaado reer maka iska lahaayeen uma markuu ammaanooyinkii guday ka gadaal kharaja waa soo baxay cali maashiyan xaalu yahay midkii lugaynayo cagaha ku socdoon gaadiid haysan isagu maashiyan xaalu yahay midkii socda calaa qadamayhi labadiisa cagood ku socda shan boqoloo kilomitir ama wax ku dhow ayaa loo socdaa cagihiisuu rabaa inuu ku hijroodo xataa laxiqa ilaa uu soo haleelay rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam biqubaa'in meesha laydhaha qubaa ayuu uga daba yimid wa nasala wuxuu cali ku soo degay calaa kulhuum ibni hadmi ninkii la dhihi jiray kulhuum ibnu hadmi ayuu ku soo degay oo nabiguna markii uu yimid sala allahu calayh wasalam qubaa meesha la yidhaahdo uu ku soo degey marka halkaas ayuu asna ku soo degey hijratu ahlilbeyti ahlubeytkii nabigaa haajiridoodii nabigii keligiis inuu soo hijroodaan sheegnay ninka la idhahdo abubakar sidiiqna uu keligii soo hijrooday aaway nabiga ehelkiisii aawey abubakar aaway ehelkiisii hijradoodii haddana loo sheeginay iyagana hijratu ahlilbeyt ahlubeytkii hijradoodii radia allahu canhum walama staqara markuu sugnaaday rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati madiine markuu ku sugnaaday arsala wuu diray zayd ibnu xaarisa iyo wa abaraafic ilaa maka maka ayuu u diray labadaas saxaabi ayuu maka u diray faqadimaa waxay la soo galeen oo la yimaadeen oo keeneen bifaatima binti rasuulillaah bifaatima iyo wa ummi kulhuum bintayi nebiy oo nabiga labadiisii gabdhood ah sala allahu calayhi wasalam iyo wa biummi lmu'miniina sawda ummulmu'miniin sawda binti zamca iyo wa ummi ayman ummu ayman oo xaadinatu nebiy ah gabadhii nabiga xadaanayday weeye iyo wa usaamata ibnu zayd intaas ayay keeneen oo ahlubeytkii ah waxa weeyaan usaamana usaamata ibnu usaamata ibnu zaydna waa zayd ibnu xaariaa dhalay waa xibu rasuulilaahi sala allahu alay wasalam isaguna ilaa waxa weya zayd ibnu xaariaa nabigaa xoreeyey wa kharaja waxaa soo raacay macahum ahlubeytka la jirkooda cabdullaahi bnu abi bakrin cabdullaahi ibnu abi bakar ayaa soo raacay biciyaali abi bakrin abubakar ciyaalkiisii uuna la soo raaco asna la soo hijrooday ummi rumaan waa caaisho hooyadeed ummi rumaan iyo wa asmaa iyo wa caaisha ayuu la soo baxay radia allaahu canhum raggaasoo dhan ilaah raadiha ka noqdo wa canhumna dumarkaas la soo sheegayna ilaahay raadiha ka noqdo ajmaciina dhammaantood wadaalika hijradaas oo waxa weeyaan halbeydkii nabiga iyo qoyska abubakar ay soo hijroodeen bacda sittati ashhurin lix bilood ka gadaalay aheyd lix bilood ka gadaal ayay ahayd min hijrati rasuulilahi rasuulka ilaahi hijradiisii ka gadaal wadaalika hijradaas oo ahlubeytka rasuulka iyo qoyska abubakar ay soo hijroodeen bacda sittati ashhurin lix bilood ka gadaalay ahayd min hijrati rasuulilahi rasuulka ilaahi hijradiisii marka laga soo bilaabo sala allahu calayh wasalam hijratu suhayb suhayb ruumi hijradiisii wahaajara waa soo hijrooday suhaybun suhayb waa soo hijrooday bacda rasuulilaahi rasuulka ilaahay ka gadaal sala allahu calayhi wasalam walamaa araada markuu doonay alhijrata hijradii a xajasaw waxaa u diideen almushrikuuna gaaladiiya u diideen fatakhallaa wuxuu u baneeyey can amwaalihim maaliyaalkiisii lahum gaalada wa kaanat maalyaalkaasuna waxay ahayd kaiiratan mid fara badan fakhallu ayaguna waxay u banneeyeen sabiila waddadiisii suhayb suhayb aruumi asagu qurayshi ma ahan addoonnimuu ku yimid maka hanti badanuu ka kasbaday marka markuu hijroo tegey quraysh hubkoodii ay qaateen waa ka daba yimaadeen asaguna fallaar ayuu haystay waxa weeye liibab fara badanna waa haystay liibabkii inta la soo baxo halkaan dhigtay qunuxii oo leebka beerka u saaray fallaartii uu yidhi waa isnaqaana annaga iyo idinku intaasoo fallaarood waxa way intaasoo leebaan haystaa shiishkaygana waa og tihiin inta hal mida aan haysto iqaba maydaan marka aan idinka dilo intaas oo leeb oo intaasoo nin ay tagto kadib aad iqabanaydaan danumaygu danumaydinkugu jirta maiga haraydaan markaasi waxay ku yidhahdeen niho adagoo cayrahaad noo timi kadibna waxaasoo maalahaad kasbatood naga tabcad haddaad naftaada nagala tegaydo dhiiggayda waa ha kala badbaadee maalka wax alla waxaad maal leedahay nooga ta mar haddaad diintayda u nabadgelayo wuxuu maalka qaata ee naftayda iyo diintayda aan u badbaado sidaasaa ay ku heshiiyeen wax alla wuxuu maal lahaa dhammaan waa kala hadheen isagoo keligiisuu diinkiisii la cararay markaasuu nabiga u tegey sala allahu calayh wasalam wahaajara wuu hijrooday suhayb suhayb uruumi waa hijrooday bacda rasuulilaahi rasuulka ilaahay ka gadaal sala allahu calayh wasalam walamaa araada markuu doonay alhijrata hijradii markuu doonay xajasahu waxaa u diideen almushrikuuna gaaladii can amwaalihi maalyaalkiisii ayay u diideen walamaa araada markuu doonay alhijrata hijradii xajasahu waxaa u diideen suhayb almushrikuuna mushrikiintiya u diideen markay u diideen fatakhallaa wuxuu u baneeyey can amwaalihi maalyaalkiisa wadahadal dheer aheed waa soo gaabiyey lahum gaaladii u baneeyey wa kaanat maalyaalkaasuna waxay ahayd kaiiratan mid fara badan fakhallow ayaguna waxay u baneeyeen sabiilahu wadadiisa falamaa wasala markuu soo gaaray almadiinata magaalada madiina waqasa uuna uga warramay cala nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam qisatow sheekadiisa qaala nabi wuxuu uhi rabixa albayc baaci waa faa'iiday abaa yaxyaa yaa abaa yaxyaa abaa yaxyow beecaagii waa faa'iiday wa abu yaxyaana waa kunyatu suhayb suhayb kunyadiisa la yidhaha abaa yaxya marka beecaagii waa faa'iiday ilaa ma og tahay maalkiisii u diintiisii ku gato maalkiisii oo dhan ayuu baxshay si ay ugu suurto gasho inuu hijroodo nabiga u tago sala allahu calayh wasalam marka maalkiisii oo dhan diintiisu ku badbaadiyey waa beec marka ahlucilmiga sidaas darteeda waxay idhaahdeen aayadda qur-aanka fii suurati اlbaqara wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illah aayaddaas isagay sababkaas uu ku soo degtay ahayd almustadcafuuna kuwii la gumaysan jiro muminiinta ka mid ahaa waxabasa waa celiyeen almushrikuuna gaaladii bacda almuslimiina muslimiintii gobol ka mid ah can ilhijrati hijradii ayay ka celiyeen wa cadabuuhum waana cadaabeen wa fatanuuhum waana ka fidneeyeen can diinihim diintoodii qaar oo ducafa ah muslimiinta ka mid ah oo ayagu wadda ay ku baxsadaan aan garanayn gaaladaa la hadheen oo cadaabeen ilaa qaar diintoodii ka laabtay ilaa qaar ka mida diintoodii ay ka laabteen minhum waxaa ka mid ah dadkay cadaabi jireen alwaliid ibn اlwaliid wa cayaash ibn abi rabiica wa hishaam ibn اlcaas raggaasaa ka mid ahaa mu'miniintii la cadaabi jire oo gaaladu cadaabi jireen fa kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yadcuu lahum mu'miniintaas mid ugu duceeya fi salawaati salaadaha dhexdooda salaadaha dhexdooda ayuu ugu ducay jire oo qunuudka salaada uu nabigu ugu ducay jiray salى اllahu calayh wasalam wayadcuu waana habaari jiray calaa man dad xabasahum celiyey oo min kufaari qurayshin ah yadcuu markay ka dambayda dacaada laa markay ka dambayda waa duco calaa markay ka dambaydana waa habaar marka waxaa lagu yihi yadcuu waa u ducay jiray lahum mu'miniinta fi salawaati salaaduhu ugu ducay jiray wayadcuu waana habaari jiray calaa man dadkii xabasahum celiyey oo min kufaari qurayshin ah wa haadaa arrinkaasu aslu lqunuuti qunuudka asalkiisa weeye qunuudka oo salaada lagu qunuudo asaltaasaa u aheed muminiintaas maka lagu cadaabayey ayuu nabigu sal اlahu alيه wasalam ugu ducay jiray gaalada waxa weeyaan ceshatayna wuu habaari jiray nabiga salى اlahu alيه wasalam wa bacda xiinin waqti ka gadaal qaama waxay u istaageen bacd اlmuslimiina muslimiinta gobol ka mida bicamalin shaqo buduuliyin oo geesnimo loo nisbeeyey camal geesnimo leh ayay u istaageen wa bacda xiinin waqti ka gadaal qaama waxay u istaageen bacd lmuslimiina muslimiinta gobol ka mid a bicamalin shaqo camalkaasoo buduuriyin geesinimo loo nisbeeyey camalkaasoo jarii'in dhiiran akhrajahum ilaahay waa soo saaray muslimiintaas bidaalika camalkaasu uga soo saaray min qaydilkufaari gaalada xarigoodii akhraja ilaah waa soo saaray hum muslimiinta bidaalika camalkaas sababtiis min qaydi lkufaar gaalada xarigoodii ilaahay ka soo saaray fahaajaruu waxay u soo hijroodeen ila lmadiinati magaalada madiina munaakhu lmadiinati madiina deegaankeedii munaakha waxa weeyaan meesha deegaanka oo la dego waxa weeyaan waxaa la ihahdaa munaakhun khabiid wa munaakhun dayib deegaan wanaagsan oo carasan ah iyo deegaan xun oo cara xun aa la ihahdaa munaakha waa meesha la dego marka meesha la degaa midna waxay tahay meel hawadeedu fiican tahay oo dadku ku noolaa karoon cudurro badan lahayn iyo meel cara xun ah oo waxa weya dadka uu ku dhibtoonayo munaakha marka kaas weeye marka wana midda wanaagsan de maxaluliqaama wey munaakha waa maxaluliqaama meesha la dego wey munaakhu lmadiinati deegaankii madiine walamaa nazala markay degeen almuhaajiruuna muhaajiriintii madiinati madiine markay degeen asaabahum waxaa asiibay hamun murugo wa xusnun tiiraanyo waa lifiraaqihim faaruqidda ay faaruqeen ardahum dhulkoodii ay yiqiineen dhulkoodii ay yiqiineen maadaama ay ka soo tageen arrintaasay ka murgeen wa diyaarahum guryahoodii ay soo faaruqeen allatii guryihii nasha-u ay ku dhasheen bihaa guryaha wataracracuu ay ku barbaareen fiihaa guryaha dhexdooda guryihii ay ku dhasheen oo ay ku barbaareen ay soo faaruqeen fa akhaduu waxay bilaabeen yadkuruuna inay sheegaan tilka alarda dhulkaas oo wayaximu ay u ololaan ilayhaa dhulkaas markay madiine yimaadeen waa sheeg sheegaya magaaladii mako magaaladeennii ay leeyihin halkaasaa qalbigu u ololaa qalbigu halkaas u guuxaa mar kasta qalbigooda waxaa ku dhegan magaaladii magaaladii fa akhaduu waxay bilaabeen muhaajiriintii yadkuruuna inay sheeg sheegaan tilka alarda dhulkaas oo wayaximu ay u ololaan ilayhaa magaalada mako ay u ololaan oo qalbigooda u guuxo wazaada daalika arrinkaas waxaa u siyaadiyey shiddatan adayg ana almadiinata magaalada madiina kaanad waxay ahayd min awba'i lardilaah ilaahay dhulkiisa midda u duumo badan magaalada madiina magaalooyinka adduunka u cudurrada badanay ka mid ahay magaalo ka cudur badan lama arag magaalooyinka adduunka magaalada ugu cudur badanay ahayd magaalada madiinana taasaa marka arrintii sii adkayday arrintii taasaa adkayday magaalo carasamahay ka yimaadeen marka magaalahaysan aqoona yidhahdeen kaasaa midkaan qadhna soo tuurtay oo kan xanuun soo tuuray oo kan jiro kale ku dhacday magaaladiin magaalo ay u dhasheen ma ahan waa daltabyoodeen marka markaasuu yidhi wasaada waxaa u siyaadiyey daalika hilowga ay u hiloobayaan magaaladoodii waxaa u siyaadiyey shiddatan adayg ana almadiinata magaalada madiina kaanat waxay ahayd min awba'i ardillaah ilaahay dhulkiisa midda u duumada badan macnaha midda u cudurrada badan falamaa nazaluu markay degeen bihaa madiina asaabatum waxaa asiibtay xuman qandho qandhaa ku wada dhacday xanuun iyo waa anwaacu nucyaal oo minal maradi jirah nucyaal kala duwan oo jiraha ku dhacday fadaca nabiyu nabigaa baryey sala allahu calayhi wasalam rabbahu rabbigiis caza wajal nabigaa rabbigiis baryey wa qaala nabigu wuxuu yidhi allaahumma allo xabib ilaynaa na jeclaysii almadiinata ilaahu madiina na jeclaysii ka xubinaa sidaan u jecelnahay maka ow ashadda ama mid kasii daran ilaahow sidaan maka u jecelnahay ama jacayl ka adag allow madiinana jeclaysii wa saxiixaa allow caafi oo magaalada cudurrada ka qaad wa baarig allow barakee fii saacihaa suuskeeda koombada ay wax ku beegatana ilaahow barakeeyo koombo barakaysan ka dhig wa muddiha mudkeeda iyo madaalkeedana allow barakee wanqul ilaahow rar xumaahaa madiine qandhadeeda iyo xanuunkeeda allow ka rar ayada fajcalhaa qandhadaas waxaad yeeshaa biljuxfa ilaahu meeshaas juxfa la yidhaahdo ilaahu ku deji xanuunkao dhan allow rar sidii ay noqotay kulli alla waa raray juxfuu ku degay juxfa waa baaba-a eberay noqotay madiinana waxay noqotay meel carasan ah oo waxa weeyaan caafimaadka iyo hawadeeda aan la heli karin iska noqoto oon la heli karin xanuun badunba lahayn muttafaqun caleyh wey xadiiskaasuna waajaaba allah ilaahay waa ajiibay ducaahu nabiga baryadiisii ilaahay waa ajiibay sala allahu calayhi wasalam fastaraxa almuslimuuna muslimiintu waa raaxaysteen muslimiintii waa raaxaysteen min alamraadi cudurradiyay ka raaxaysteen wa axabuu waxayna jeclaadeen almadiinata magaaladii madiinana waa jeclaadeen acmaalu rasuulillaah rasuulka ilaahay shaqooyinkiisii sala allahu calayhi wasalam fi lmadiinati magaalada madiine uu ka qabtay madiinadii almunawarati oo la iftiimiyey waa madiinatu rasuulilahi lana madiinatu munawara markii ugu horreeyo nabigu tegey shaqada uu qabtay walama staqara nabiyu nabigu markuu ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiine madiinadii almunawarati oo la iftiimiyey bada-a wuxuu bilaabay yunasiqu inuu xidhiiriyo ama uu isku xidho alumuura arrimaha inuu xidhiiriyo oo isku xir u sameeyo alumuura arrimaha diiniyan xagga diin ahaan wa dunyawiyan iyo xagga adduunye ahaanba dhammaan wuxuu bilaabay marka inuu arrimaha isku xidho nidaamkii meeshan ilaahay loogu caabudi lahaa nidaamkii nabadgelyo loogu heli lahaa magaalada waxaa la degan muslimiinta gaalo oo laba qayboodoo qaar yahuuda iyo qaar mushrikiin ah oo carab ah marka qaabkiiba loogu noolaa lahaa magaaladan xagga siyaasad ahaan amni ahaan xagga waxa way nolosha sidii ilaahay loogu caabudi lahaa sidaas intiiba nabigu waa ka fakeray waana habeeyo arrintii isku xiri u sameeyey saas darteeda waxa weyaan qofka mas-uulkaa ee muslimiinta mas-uulka ka ah waxaa laga rabaa inuu ka fekero ummadda diinteeda iyo adduunyadeeda hadaad diinka inta xagga dhigto aad tiraa berisamaadkiiaan soo celaa aniga arrimii berisamaadkaan ka shaqaynaa waxay ku tusaydaa inaadan qof diineed ahayn oo wixii ugu muhiimsanaayo ummaddu ay iska lahayd muslimkaa oo ay ilaasho jirto inaadan ilaalayn haddaad waxa weeya tidhaahdo adduunyaha haddii anuu shaqo kumelihiyo diinka ummaddaan ilaalaana ummaddu haddaan diintooda la ilaalin diinta haddaan adduunyadooda la ilaalin diinna ma haysan karaan ilaa waxa weyaan adduunyadan malaa'ig maaha dadku waxaa loogu talagalay inay helaan waxay ku noolaadaan si ay alle uga caabudaan siaaday u baahan yihin sidaas darteeda mas-uulka muslimiinta waxaa waajib ku ah inuu ka fekero ummadda diintooda iyo adduunyada labadaba diinta koow ah naftii maalkii cirdigii sharafkii caqligii waa inuu waadiyey qofkan intaas waadiyey muslimiinta madaxdoodii shaqadeedii ma hayo marka diin ahaan iyo adduunya ahaanba nabigu waa habeeyey walama staqara nabiyu nabigu markuu ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati almunawara madiinadii la nuuriyey bada-a wuxuu bilaabay yunasiqu inuu xidhiiriyo isku xidho alumuura arrimaha oo uu habeeyo diiniyan xagga diin ahaan iyo wa dunw dunwiyan dunyawiyan xagga adduunye ahaan bijaanibi istimraarihi dhinaca sii wadashadiisa fi dacwati yeedhista ilallaahi alla uu dadka ugu yeeha dhankaasna waa waa habeeyey bijaanibi istimraarihi waxa weyn sii wadashadeeda dhinaceeda arrintan kalena waa habeeyey tanna waa wadaa tanna waa wadaa bijaanibi istimraarihi sii wadidiisa dhinaceeda fi dacwati yeedhista uu sii wado ilallaahi alla uu dadka ugu yeehayo tacala alla waa sarreeyahay sii wadidaas dhinaceeda wuxuu ku dhinac waday inuu arrimihii adduunyada iyo waxa weyn ayadana habeeyo almasjidu nabawiyu masaajidka nabiga sala allahu calayh wasalam wa walu khawatin tilaabta ugu horayda oo ittakhadahaa uu qaatay nabigu fii haada sabiili waddadan waddadan oo uu diintana ku sii wadayo adduunyadana ku habaynayo koo wuxuu ka bilaabay masjid inuu dhiso waxaan soo ogeyn markuu quba ku degayna wuxuu ka bilaabay wax walba masjid idan muslimiin meel hadday degaan waxa ugu horeeya waxay tahay masjid mar hadday muslin meel degaan muslim waxaa ugu horeeya shaqadooda inay horta masjid yeeshaan ay alle ku caabudaan masjidkaas ay alle ku caabudaan oo diintooda waa meesha diinta lagu bara waa meesha salaadii iyo cibaadadii lagu oogaa waa meesha waxa weeye waxa jihaadka iyo ciidanka laga diraa waa meesha muslimiinta o dhan laga maamulayuu ahaa masaajid meeshaasu ahaa awalan marka masjidkii uu taagay nabigu sala allahu calayh wasalam wawalu khadwatin tilaabtii ugu horraydo ittakhadaha uu qaatay nabigu fii haada sabiili waddadan hiya binaau lmasjidi masjidka dhisidiisa weeye masaajidkii annabawiyi ee nabiga loo nisbeeyey washtara nabigu waa gatay lidaalika arin masjidkaas alarda dhulu u gatay washtara nabigu wuxuu u gatay lidaalika masjidkaas alarda dhulkii allatii dhulkii barakat bihaa ay fadhiisatay naaqatu heshiisa dhulkii aan soo marnay darsigii dhowaa ee hashiisa say u socotay ay fadhiisatay oo nabigu ka degi diiday hasha ee hashii dhaqaaqday inta soo wareegtay haddana ay fadhiisatay dhulkaas ayuu ka gatay dadki iska lahaa yaa iska lahaa wa kaanat waxay u sugnaatay dhulkaasu liqulaamayni laba wiil labadaas wiiloo yatiimayni laba agoona ah laba wiil oo agoonaha iska lahaa labadoodiiuu ka gatay nabiga sala allahu calayh wasalam wa kaanat waxay ahayd dhulkaasu mi-ata diraacin boqol dhudhun taqriiban soo dhowdhoweyn ahaan xoogaa la soo dhoweeyo boqol dhudhun ayaa dhulkaasu ahaa wa fiihaa dhulkaas waxaa ku yilay qubuurulmushrikiina mushrikiinta qubuurahooda qubuura mushrikiina ku yilay iyo waa khirabun khirabun khurabun labada waa banaanta khirabka waa mawdickharaab makaanka baaba-ayo dhismaha jajabay iyo ku yaalina la ihahdaa khirab ama khurab haada waa la kasri karaa waana la dambi karaa khirabun iyo dhul baaba-ayo dhismo baaba-ayo meel dheer iyo meel godan iyo kale ah iyo wa naqlun geed timireed yaal iyo wa shajaratun geed oo min kharqadin geed yahuudeed ah waxaa meesha ku yilay qayb waxaa qabuurihii horta mushrikiinta waa ahayd oo gaala ku aasneed waxaa kaleeto dhul dhismo baaba-ay oo dhul kharaab ana waa ku yilay geed timireed yaal dhowra waa ku yiilay waxaa kaloo ku yiilay waxa weeyaan geedkan geed yahuudeedka ah ayaa isna ku yiilay geedkan geed yahuudeedka ah oo xadiiska saxiixa uu ku soo arooro nabigu yidhi aakhiru zamaanka muslimiinta iyo yahuuddu markay dagaalamaan waxa weeyaan waxaa la gaari doonaa in yahuudku geed ku gambado oo geed ku dhawaaqo oo geed ku qayla dhaansho oo u idhaahda yaa muslim tacaal waraa'i yahuudiyun faqtul kaalay muslimo gadaalkayga yahuuda ku gambana kaala dil heerkaasa la gaari doona yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam hal geedaa jiro nabigu oon sheegayn waa qarqadka qarqadka mar hadduu galo yahuudku sheegi ma geed yahuudeedaa la yidhahdaa waa kan meel kasta lagu abuuray oo haddee waatan dhulkao dhan qabsaday dhulka soomaaliya meel kasta gaalada taga waa ku abuuraan arki jirteen umalaynaa waagii sagaashan iyo waxa weeyaan labadii iyo sagashan saddex marki oo kufaarta tirada badanoo soddon iyo dhowrka dawlaha markay imaan jireen waa kuwii kintaalaha wadi jiray ha kintaal mirahay udhiibaya nabadoonka ama or meelaha waddankaaga kufirdha le kintaal kintaal anaaba nin nabadoon u yidhi laba kintaal qaadoo meelahaas ku fird war iga tagaan idhi yahuud uga shaqeeya acuudu billah waa joogaa waagaas gaaladu waxay keeneen waxaan oo kaleeta car ha dhib ma leh kale geedkan meel kastuu ka baxa geedkan faa'iida weyn u leeyahy meel kastuu ka baxaa waraab kaama rabo ha meelaha waxa weeyaan bacaad celinta iyo loogu tahagalay ay kuleeyihi laakiin waxa uu yahay waan garanayna geedkaasuna meesha waa ku yiilay fa nubishat tilqubuuru qubuurihii waa la faagay qubuurihii waa la faagay waa la faagay qubuurihii meeshaasna waxay kutusayd qubuuraha mushrikiinta iyo qubuuraha muminiintu shaqa iskuma leh qubuuraha mu'miniinta lama faagi karo mid una haddee maslaxa sharci iyo hogooniyu ku tacalluqday maahane qubuuraha muslimiinta waa gurye iyagu ay iska leeyihiin laakiin qubuuraha mushrikiinta meeshay ku yaalin hadii loo baahda waa la iska faagi karaa waa la faagi karaa qubuuraha mushrikiinta hadii loo baahdo meeshan ayagu aysan iska lahayn de meel aysan milku lahayn meesha laba wiila iska leheed labadaas wiilo ogoontaa laga gata iskama lahayn qubuurahaan marka qubuurahaas mushrikiinta ayaa ku yilay waa la faagay wa suwiyat alkhiradu dhulkii kharaabkaahana waa la simay wa qudicat ishajaratu geediina waa la gooyey wanaqlu geetimireedyaalkiina waa la jaray wa sufat waana la safay fii qiblati masjidi masjidka qibladiisa ayaa la dhigay geetimireedyaalkii halkaasaa la dhigay wa jucila waxaa la yeelay alasaasu aasaaskii qariiban wax ku dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun wax ku dhow aasaas aad u dheer wey saddex dhudhun aasaaska laga soo dhisay saddex dhudhun wa uqiimat waa la taagay alxiiaanu derbigii wa uqiimat alxiiaanu derbigii waa la taagay min allabini buluketi iyo wadiini dhooba ayaa laga dhisay wa jucilad waxaa laga dhigay cadaadat albaabi albaabka labadiisa tiir tiirkan albeeru ku xirmaa albaabka labadiisa tiir oo labada dhinac ka kala xigta min alxijaarati dhagxaan ayaa laga dhigay dhagxaan aa laga dhigay wa saqfu wa jucila saqfu saanqaafkiina waxaa laga dhigay min aljariidi geetimireedka laamihiisa laamaha geetimireedka ama cawda cawdaasaa korna la saaray geetimireedka laamihiisa sida cawdoo kale u eg kuwaasaa korna la saaray walcumadu tiirarkiina waxaa laga dhigay min aljuduuci geetimireedka jiridiisa tiirarka istiwaanayaalka masaajidka geetimireed salkiisaa laga dhigay geetimireed salkiisaa laga dhigay wa furusha dhulkaxaa lagu goglay maxaa masaajidka gogol u ahaa wa furishat alardu dhulkii masaajidka waa la goglay birimaali bacaad iyo walxasbaai qaruurax labadaasaa lagu goglay cara bacaad ah inta lagu shubay aa dhagxaan yaroo qaruuraxaan lagu daa masaajidka nabiguna sidaasuu ahaa wa jucilat lahu waxaa loo yeelay alaaatu alaaatu abwaabin saddex albaabna waa loo yeelay masaajidka wa jucilat waxaa loo yeelay lahu masjidka alaaatu abwaabin saddex albaab wa kaanat alqiblatu markaas qibladu waxay ahayd fi shamaali xagga waqooyi shimaal maaha shimaal waa bidixda shamaalna waa mid waa waa waqooyi bifatxi shiim fi shamaali xaggaas waqooyi kacbaduna halkay ka soo xirtaa koofuray ka soo xirtaa madiina markaad madiine joogto kacbadii koofuray kaa jirta halkaasay kaaga aadanta laakiin masaajidka nabiga qibladiisa halkaasaa loo jeediyey markii hore si baytulmaqdis loogu tukado ilaa waqtigaas baytulmaqdis ayaa loo tukan jiray dhowr iyo toban bilood xagga loo tukanayo ilaa baytulmaqdis ayaa loo jeediyey wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yanqulu mid qaada alxijaarata dhagxaanta iyo walabina bulkeetiga shaqeeya inta meel fariisto ma dhihin saxaabaduu la qaadaay fiiri nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam nabiyullaahi moxamed dhagxaanta masaajidka lagu dhisayo iyo cibaadada siday ugu dhibtoonayaan ula dhibtoona waa la qaadqaadaya nabig waa la soo qaadqaadaya sala allahu calayh wasalam taasna waxa weeye qof kasta tusaale ugu sugan wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama yanqulu mid soo qaadqaada alxijaarata dhagxaanta iyo walabina buluketiga maca almuhaajiriina muhaajiriinta la jirkooda iyo walansaari ansaarta la jirkeeda wayartajisu baxrurajas ayuu ku dhawaaqayay wayartajisuuna iyaguna baxrurajas ay ku dhawaaqaayeen allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fabaarik fi lansaari walmuhaajiri ay dhahayeen ilaahayow nolol ma jirto nolol aakhira maahane ilaahu ansaar iyo muhaajiriin barake saasuu nabigu ulahaa sala allahu calayh wasalam allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira marka waa waa xikmo weeye oo waxa weeye weliba tarqiib ah oo qofka camalkan aakhiro ku boorinayda weeye marka taasna xoogaa fa yaziiduhum wuxuu u siyaadinaya mu'miniinta daalika rajzigaasu nashaadan firfircooni maogtahay waa laisku hawshaa lagu wadaa shaqada waa lagu wadaa waxa weeyaan hees hawleedka waa lagu wadaa waa lagu wadaa marka kelmad oo xikmad ah aa lagu celcelinaa kelmadaas celcelinta lagu celcelina xoogaa qofka nashaaday siine hadii kaloo layska aamusa waa la caajisa waa la hurdoona ta la daalo marka xoogaa nashaaday siine kelmadan oo xikmadaaho lagu celcelinaa marka baxrurajaskaas ay ku celcelinaayeen fayaziidum wuxuu u siyaadinaya daalika arrinkaasu nashaatan firfircooni wa banaa wuxuu ka dhisay nabigu bijaanibilmasjidi masjidka dhinaciisa xujratayni laba qol dhinacaas qorax ka soo bax uu ku aadan uu laba qol ka dhisay dhinacaas qorax ka soo bax masaajidka uga dhegan bilxijaarati dhagxaan iyo wallabini buluketi ayuuna ka dhisay wa saqafahumaa waa daboolay nabigu biljariidi laamaha timirta laamaha timirta geedka timirta laamihiisa cawda camal ah kuwaasuu ku daboolay waljuduuci iyo tiirarkii oo timirta geedaha tiirarkoodii iyo waljuduuci salkii tiirkii oo salka ahaa oo timirta kuwaasna lagu celcelina ixdaahumaa labada qol midkood lisawdata maahan isla waxa wey qoyskiiba waxaa loo dhisa afar qoys qol maaha laba qol bisuu meesha ka dhisa waana laba qoys labadii qoysuu kala dejiyey marka labadii qoys uu midba hal qol deji hal qol deji waaya ixdaahumaa labada qol midkood lisawda binti zamca ayuu u sugnaaday wahaaniyatu midda labaadna licaaisha binti abi bakr sidiiq radia allahu canhuma walam yakun ma ahayn nabigu id daaka waktigaas mutazawijan mid qaba hayrahumaa labadooda waxaan ahayn labadaas waxaan ahaynna ma guursan waktigaas macnaha uma joogin labadaas unbaa xaasas uga joogay khadiija labadaba waa ka horreyday qabla alhijri dhimata sawda ku ag ku xigtay waxaa kadibna lagu nikaaxiyey caaisha caaishana waxaa loo guri keenay sanadii koobaadoo waxa weyn hijrada marka markaas zawjo kale uma joogin walam yakun nabigu ma ahayn id daaka waktigaas mutazawijan mid oo waxa weeyaan qaba hayrahumaa labadaas waxaan ahayn waqad banaa wuxuu u dhisay waqad banaa waa dhistay dhe nabigu bicaaishata caaisha radia allahu canha bacda quduumiha markay soo gashay ka gadaal qariiban wax ku dhow fii shawaalin bisha shawaal sanata aluulaa alhijriya sanadii koobaad oo hijriyada sanadii koobaad oo hijriyada ayuu dhistay nabiga sala allahu calayh wasalam marka labadoodaas unbaa u joogay aladaan aadaankii aadaankii wa bada-a almuslimuuna muslimiintu waxay bilaabeen yaxduruuna inay yimaadaan lisalawaati alkhamsi salaadaha shanta ah fii jamaacatin jamaaco ay ku yimaadaan oo wayataxayanuuna ay ilaashadaan awqaata wakhtiyaalkeeda salaadii haddii masaajidkii la dhiso layidhi jamaaca lagu tukanaa waxa weeya waa in muslimiintu yimaadaan adinna markaas ma jiro wax marka lagu garto isku wakti si ay dadkii ku yimaadaan way adkaata way adkaata saacadu ma jirto la dhima saacad hiblaa la tukaan wax saacad leena maba jirto maxaa la samaynaa marka saacad ma jirto oo la dhima hala ogaado duurka saacaddaasaa la tukanaa casirka saacaddaa marka dadkiina waxaa laga rabaa isku mar intay yimaadaan in la tukado markaasaa waxaa dhaxaysa qaar badan waktiga ilaalaysidan waa soo degdegayaan ayagoo fursa hawlo badan oo muhiim ahay ka soo tegayaan wakti hore imaanaya waa ku daahayaan marka qaarna waxa weeyaan say isku leeyiin waktiga ilaaliyay ka salaaddu ay waxa weyn ka daahayaan oo gadaal ay ka imaanayaan marka wax ummaddii hal mar oy wada yimaadaan loogu sameeyo taasaa maqnaatay wa bada-a almuslimuuna muslimiintii waxay bilaabeen yaxduruuna inay u yimaadaan lisalawaati salaadaha alkhamsi oo shanta ah fii jamaacatin jamaaca inay u yimaadaan wayataxayanuuna oy ilaashadaan awqaata waktiyaalkeeda fayatacajalu waa soo degdegaa bacduhum gabalkood wayata'akharu dib uu dhacaa albacdu gobol kale gobolaa soo hormara gobola daaha fastashaara nabiyu nabigu waa la tashaday sala allahu calayhi wasalam almuslimiina muslimiinta fii calaamatin calaamaduu kala tashaday calaamadaasoo yar yacrifuuna ay ku gartaan muslimiintu bihaa calaamadda xuduura salaad salaadda inay gashay wixii markaas aan waxyi ka soo degin qaabka loo samaynaa nabigu muslimiintuu kala tasha jiray marka muslimiintuu iskugu yeedhay wuxuu yidhi maxaan samaynaa salaada maxaan dadka ku ogeysiinaa waktigii inuu galay saa lagu ogeysiiyaa aan tashanno taasuu kala tashaday fastashaara nabiyu nabigu waa la tashaday sala allahu calayhi wasalam almuslimiina muslimiinta fii calaamatin calaamuu kala tashaday calaamadaasoo yacrifuuna ay ku gartaan bihaa calaamadda xuduura salaati salaadii in waktigeedii galay fa ashaara bacduhum gobolkood wuxuu u ishaaray birafci naari dab in kor loo qaado gobol ay yidhaahdeen marka salaada la gaaro dab ha la taago qofkii dabkaas ujeedaaba ha soo ordo taagi maynaa la yidho dab majuusadaa shidata majuusada dabay shitaan ay caabudaan marka gaalan u ekaanayna yeeli mayno wa bacduhum gobolkoodna wuxuu ishaaray binafqi in la afuufo fil buuqi buun buun ha laga dhawaajiyo yidhahdeen marka waktiga salaada la gaaro bahal buun oo af weyn leh ha laga dhawaajiyo kaas ha laga dhawaajiyo taasna waa la diiday nabigu yahuudda ka dhawaajida waa diin yahuudeed buunkuna wa bacdun gobolkood wuxuu u ishaaray bidarbi naaquus gambaleelka in la garaaco dhay dhay dhay gambaleelka midka skollada kaasa laga dhawaajiyo si lagu garto salaada inuu galay taasna nabigu waa diido kirishtanka kiniisadaha soomaadnaan dhegaysan idaacadda b b c markay soo galayda kiniisadeeda soomaadnaa dhegaysan kiniisadda say uga dhawaajido saacadda gambaleelka marka waxa weeyaan waa kiniisadda iskale kiniisadda ayaa iskale gambaleelka marka taasna yeeli mayno muslim baa nahay krishtan ma nihin waa diida iyadana nabigu sala allahu calay wasalam faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu alaa tabcauuna ma waadnaan dirayn rajulan nin ninkaasoo yunaadii dhawaaqa bisalaatu jaamica war salaadu waa mid dadka isku keenta intaas ha la yidhaahdo tan nin la diro ha la yidhaahdo waxa wayaan ha dhawaaqo mar alla marka waktigu galo asalaatu jaamica war salaadu waa mid dadka isku keenta khalaas qof kastaoo muslimoo maqlaa ha yimaado saasuu yidhi faqabila rasuululahi rasuulka alla aqbalay sala allahu alay wasalam haada ra'yi taladaas wa camila bihi iyaduna ku dhaq khalaas ninaa loo sameeyey mar alla marka waktigu galo uu istaagaa duhurku markuu galo salaatu jaamica salaada muslimka waa isku keentaa khalaas qofkii maqlaaba meeshan ma ahan matoorka kama jiraan baabuur guuxi maa hal qof hadduu dhawaaqa magalada dhan waa maqle maogtaa hadda magaaladaano matoorada iyo guuxa iyo baabuurta halkan derbiga haddii qof asalaad jaamic ka maqli mayd duusan korofan jirin laakiin ma ahan jawi degan wey oo miyi camala miyigaas waxaad aragtaan haddii laga adimo laba kilomitr ka shee waad maqli karta markaad miyiga joogto qof caadiya oon microfon lahayn markuu adimo laakiin magaaladan kii microfonkaadanba maqlaynba soo ma jeedin maxaa yaele dhawaaqa shanqarta magaalada ka yeelaya aad u weyn codkaasi aad u weyn kaasaa diida in wax la maqlo marka dhibkaasu ma jirin matoor ma leh baabuur ma leh waa dad yaroo iska cagacadoo lugaynaya midna kaba iska wato marka asalaatu jaamica nin qof yar hadduu yidhaah magaalada dhan waa maqle taasaa la qaata uma intaas ka gadaal ina cabdallaahi bni zayd bni cabdirabbihi saxaabiga la yidhaha alansaariyi ee ansaariga ah radia allahu canhu ra'a alaadaana aadaanu arkay filmanaami hurdada dhexdeeduu ku arkay waa ru'yoodo isagoo hurdaya a nin waxaa soo maray oo waxa weeyaan buun sita markaasuu yidhi hore buunka iga gad markaasuu yidhi see u gelaysaa markasu yidhi dadkaan ugu yeeraya salaada markaasuu wax ka fiican aan kuu sheego oo waa maxay wuxuu leedahay yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa adinka aakhirkiisa saas maa tirahdid u saasaan idhi ha subaxdii marka hurdada ka kaco rasuulka u yimid rasuulka xala saasaan ku ru'yooda markaasaa nabigu yihi ru'yo xaqa weeye waxaa cod dheer ninkaan bilaa lehe isagaa kaa cod dheera u meeri u meeri isaga isagaa loo meeriy khalaas waa ku dhawaaqay salaaddii markii la gaaray mar alla marku dhawaaqay cumar ordaayaa yimid anna xalaan ku ruyooday sidaas oo kale marka muwafaq uu ahaa cumar radia allahu tacaala canhu uma intaas ka gadaal ina cabdallaahi bni zayd bni cabdirabbi alansaariya radia allahu canhu ra'a aladaana adaankuu ku ru'yooday filmanaami hurdada dhexdeeda fa jaa waa yimid wa akbara nabiya nabiguu sheegay sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulku wuxuu uhi inahaa la ru'ya xaq waa ru'yo xaq ru'yadaas wa amarahu nabigu cabdullaahi wuxuu amray an yulqiya inuu u meeriyo oo ku dul akriyo an yulqiya inuu ku dul akriyo calaa bilaalin bilaal ku dul akriyo inuu u meeri xataa yunaadiya bihaa kee yunaadiya bihaa si uu ugu naadiyo isagu liannahu bilaal andaa sawtan asagaa kaa cod dheer minhu liannahu bilaal andaa sawtan asagaa ka cod dheer minhu cabdullah saasaa loo doorta taasuna waxaa kutusayda muadinka la dooranaa xoogaa codhilku waa sifaadda lagu dooranaay ka mid tahay sifaadda lagu doorana ay ka mid tahay liannahu bilaal andaa sawtan asagaa ka cod dheer minhu cabdullaahi faadana bilaalu bilaalaa aadaanay wa samica sawtahu dhawaaqiisii waxaa maqlay cumaru bnu lkhadaab radia allahu canhu fa jaa'a waa yimid cumar yajuru xaal uu jiidayo ridaahu go-iisa isagoo go-a jiidayuu yimid wa qaala wuxuu yidhi macnaha isagoo degdegaya qofka waxa weyaan hadduu go-a darafka kusoo dhego soo ordo waxa weya maradii garabka si fiican uma soo saaran sooma jeedid maahan musbilu ahaa musbil go go musb isbaal muu noqdaa go maradaan la duubsan yahay isbaal la yidhaha soo maaha maradii yuusan toos usoo qaadanoo inta darafka kusoo dhego la soo orda kaasay soo jiitami moodina intaa tiraado cumaraa mara jiidaaya maradaan jiida wa qaala wuxuu yidhi cumar markuu yimid wallaahi allaan ku dhaartay laqad ra'aytu waan arko waa ku ru'yooday milow asagoo kale aadaankaasoo kalean ku ru'yooday faakadad way ku adkaatay bidaalika shahaadada cumar alru'ya ru'yadiia ku adkaatay wa saara aladaanu adaankii wuxuu noqday axadda shacaa'iri lislaam islaamka diintiisa calaamadaha lagu yaqaan mid ka mid diinulislaam calaamadaha lagu yaqaan mid ka miduu noqday mundu dalika alyawmi maalinkaas laga soo bilaabo abu daawud iyo tirmidiya wariya maalinkaas laga soo bilaabo calaamadaha ugu waaweyn oo diinulislaam ugu yaqaan noqday welidaa saas daraaddeeda waa faaftay arrintaasu nabigu wuxuu gaaray sala allahu calayhi wasalam markuu magaalo ku duulo waa dul fadhiisana waktiga salaada ka hor uu dul dega waa dhegaysanama adin ka yeedho khalaas duulaan waa uga dhamatay magaaladaas waa beled muslim adin haddii laga waayo waa ku qaacina marka maxaa yale waa beled gaalo mar haddii adin laga waayo calaamadii muslimiinta lagu yiqin waa ka maqanta marka calaamad weynay noqoto almuaakaatu walaalayn bayna almuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari la walaaleeyey muhaajiriintii madiine ka soo hijrooday iyo ansaartii loogu yimid madiine waxaan rabaa muhaajiriintii ka soo hijrooday maka maka ka soo hijrooday wey muhaajiriintii maka ka soo hijrooday iyo ansaartii madiine loogu yimid ayaa nabigu si gooniya laba laba iskugu xidha ilaa ninkan muhaajirkaa meeshan dad uma degana deegaan kuma leh dhaqaale kuma leh mid gooniyo ka warqabo ansaara oo nolosha la qaybsadaa lagu xidha oo macnaha ayaa la si gooniya inay iskugu xidhnaadaan si gooniya macnaha iskula socdaan oo iskaga warqabaan weeye kaana waxaa ka mid ahaa min sajaaya alansaar ansaar dabeicadahooda kaana min sajaaya alansaar ansaar dabeicadahooda waxaa ka mid ahaa wa karamihim deeqsinimadooda waxaa ka mid ahaa annahum ansaar kaanuu waxay ahaayeen yatanaafasuuna kuwa ku tartama fii inzaali lmuhaajiriina muhaajiriinta inay dejiyaan fii buyuutihim guryahooda iyo wastidaafatihim inay marti qaadaan waa u tartami jireen geesna hantina ma lahan weliba nimanka ansaareed dad waxay ahaayeen ka dhasheen laba qabiiloo dagaal ku daashaday mar hadduu dagaalku dheeraadana hanti la-aana timaada marka dad aan hanti lahaynay u badnaayeen laakiin waxa weeye qalbiyay lahayn fiican qalbi wanaagsanay lahaayeen way u kala hormari jireen inay ansaartu inay waxay u kala hormari jireen muhaajiriinta inay gurigooda keenaan oo ay marti qaadaan yatanaafasuuna waxay ku tartami jireen fii inzaali lmuhaajiriin muhaajiriinta inay dejiyaan fii buyuutihim guryahooda wastidaafatihim inay marti qaadaan wa kaanuu ansaar waxay ahaayeen kamaa qaala allahu sida alla yidhi tacaalaa alla waa sarreeyaahe canum xaggooda uu ka yidhi sida alla ka sheegay ahaayeen ilaa wuxuu yidhi waladiina dadka tabawa-uu degay addaara magaalada madiina daartu waa halkaas magaalada madiina dadkii degay min qablihim muhaajiriinta ka hor oo sii deganaa waa ansaarta waliimaana wa tamakanu makansaday aliimaana iimaankana oo iimaanku qalbigoodu galay waladiina dadka tabawa uu degeen addaara magaalada waa madiina daartu min qablihim muhaajiriinta ka hor degeen waliimaana wa tamakanu makansadeen aliimaana iimaanka yuxibuuna waa jecel yihiin man haajara ilayhim dadka usoo hijrooday dadka hijrada ugu yimid ayagu waa jecel yihin sifadaasay lahayd oo alla ku ammaanay adiga ma jeceesha martida kuu timaado se culays yaa mar laga wada taaganta ayaga waxaa dadkaas u yimid oo hadda aan hanti wadan oo ayaga martida u ah way jeclaayeen way jeclaayeen way ku faraxsanaayeen yuxibuuna way jeclaayeen man haajara ilayhim walaa yajiduuna ma helaayaan fii suduurihim laabahooda xaajatan wax baahi ah mimaa kii uutuu la siiyey waxyaalaha marka fay oo kale la helo oo gaala hanti ka cararto si gooniya ayaa muhaajiriinta loo sii jiray sida reer banu nadiir oo kale yahuuddii reer banu nadiir maalkay ka carareen dhammaantood maalkay ka carareen dhammaan muhaajiriinaa nabigu siiyey laba nina ansaar wax laga siiyey bis haddana raallii ku ahay xoogga cadowga lagu cayrinayana ayaga iskale badankiisa xoogga ugu badanna waa ayaga haddana maalkii nabigu wuxuu siiyey muhaajiriintii maxaa dhacay ayagu waa deegaan nin walbaa un meeluu ku tacalluqaho nolosha ka raadiya mid beer fala iyo mid xoola ku tacalluqa iyo mid un si kale u ganacsada laakiin dadkaana way ka soo tageen dalkoodii iyo ganacsigoodii iyo dhaqaalahoodii marka hantidaas la siinaayo way ku faraxsanaayeen way jeclaayeen dhibsamayno isma lahayn war annagaaga xoogga lagu soo degay eh maxaa maalka iyaga loogu gaaryeelay ma dhahayni ilah wuxuu idhi subxaana yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim xaggooda qofkii usoo hijrooday walaa yajiduuna heli maayaan fii suduurihim laabahooda xaajatan wax dhib ah ama baahi ah kama helayaan oo dhibsi kama helayaan mimaa kii xaggiisa uutuu la siiyey waxa la siiyey ma dhibsanayaan wa yuuhiruuna waaba dooraan calaa anfusihim nafafyaalkooda walow kaana bihim hadday ku sugan tahayna khasaasatu gaajo xataa gaajo daran hadday ku sugan tahay ansaar naftooday ka qaadaan muhaajiriintay siiyaan xataa gaajo adag markay ku sugan tahay naftooday ka qaadaan oo ka dooraan markaasay siiyaan martida markaasay siiyaan muhaajiriinta ifaadaas sifaadaasu sheeko ugaa dhacdo laga sheekayna miya mase waa sifo ilaahay jecel yahay oo ansaar ilaahay ku jeclaaday annagana nala barayo inaan samayno si ilahay noogu jeclaado sidaas weeye ha u qaadan sheeko oo layska sheekaynayo waa sifo ilaahay jecel yahay oo dadkii sameeyey uu ku jeclaaday annagana nala ka doonayo inaan waxa weeyaan jeclaanno oo aan samayno oon ku sifowno ma ahan waxa weeyaan marta hadduu ku yimaadna wadnuu ku xanuuno waxa weeyaan adiguna inta cuntada ka dherabto aad godka iskaga shubto taasu diinxumay tusayda ya diinxumo ay tusaydaa ee waxaa saxdaa waxay tahay adugu inaad gaajo la seexato haddii aysan wuxuunu ku filnayn oo martiga aad siido sida diinta saxda waa saas haddaysan idinku wada filnayn hadday idinku filantay wada cuna laakiin haddaysan idinku wada filnayn waa inaad adugu gaajada la seexato martiguna uu cuno wa yu'iruuna waa dooraan calaa anfusihim nafyaalkooday ka dooraan oo ka qaadaan walow kaana bihim hadday ku sugan tahayna khasaasatun gaajo waman yuuqa qofkii laga ilaaliyu ilaah yidhi shuxa nafsi nafsadiisa bakiilnimadeeda bukli qofkii laga ilaaliyo fa ulaa'ika dadkaas humulmuflixuuna iyagaa liibaanay uma zaada nebiyu nabigu waa siyaadiyey sala allahu calayh wasalam haada alxuba jacaylkan jacaylkaas oo awalba dabeecad u ahaa ansaarta nabigu waa sii kordhiyo waa sii siyaadiyey uma zaada nebiyu nabigu waa siyaadiyey sala allahu calayh wasalam haada alxuba jacaylkaas waliithaara dooridaas ay naftooda ka doorayaan quwatan xoog u siyaadiyey muxuu xoog ugu siyaadiyey bicaqdi اlmu'aakhaati walaalaynta heshiiskeedii baynahum ansaarta iyo wa bayna almuhaajiriin u walaaleeyey caqdigaas ama heshiiskaas lagu walaaleeyey kaasuu ku siyaadiyey jacaylkii fa jacala nabigu wuxuu ka dhigay kulla ansaariyin ansaari kasta iyo wa nasiilahu martigiisaba akhaweyne laba gaar walaalo u ah walaaltinimo gaaru u samey iyagoo muslimiinto dhan walaalo wada ah si gaaru walaalo uga dhigay ansaari karta ansaari kasta iyo wa nasiilahu martigii la deganaa akhaweyni laba walaalaho ka dhigay wa kaanuu waxay ahayn dadka la walaalayo sida gaarka la iskugu xirxiray tisciina rajulan sagaashan nin ay ahaayeen nisfuhum barkood afartan iyo shan min almuhaajiriin ayay ahaayeen wa nisfuhum barkoodna min alansaari ayay ahaayeen fa aakhaa waa walaaleeyey nabigu baynahum dadkaas cala almuwaasaati istaageerid uu ku walaaleeyey inay istaageeraan si gaara isku taageeraan wa annahum ayagu yatawaarauuna waa isdhaxlayaan fii maa baynahum dhexdooda bacda mowti geedi ka gadaal duuna dawil arxaami qaraabada ka sokay meeshaan dadka soo islaamay waa qof qof qabaa'ilkoodii ka soo tegey qabaa'ilkii badankoodii waktigaas gaalay ahaayeen qaraabadii marka qofkaan dhaxalkiisa laheyd badankeedu waaba gaalaba waxa weeye marka intii muslimiinta aheed ayaa si gooni inta loo walaaleeyey ala ataa labadiinaa isdhelayda labadiinaana isdhexlayda hebel hadduu dhinto adaa dhexla qaraabadiisi dhexlime sidaasaa laga dhig marka nabigu waa walaaleeyey wa annahum ayagu yatawaarauuna waa isdhexlayaan fii maa baynahum dhexdooda bacda almowti geeri ka gadaal duuna dawil arxaami qaraabo ka sokay qaraabada isdhexli maayaan uma nusikha waa la nasaqay atawaaruhu isdhaxlidii wa baqiyad waxaa hartay almu'aqaatu walaalayntii kadib dadka qabaa'ilkii waa soo islaameen ninkaan aabihiisaa soo islaamay hooyadiisaa soo islaamtay walaalkiisaa soo islaamay adeerkiisaa soo islaamay hadday soo islaameen kuwaanu muslimna waa leeyihiin wa qaraabana waa leeyihiin laakiin ninkan kaleeto awal dhexlaaya muslimnimaday walaalo ku yihiin qaraabo lama aha idan kana xaq leh ilaahay waa joojiyey xukunkaas marka wuxuu yidhi qaraabadaa la ysku dhaxlaa laakiin sidiina kale isku xirnaantii iyo istaageeridii sidii usii wada sidii usii wada sidii usii wada wa kaanat waxay ahayd walaalayntaasu qad cuqidat mid lagu guntay fii daari anas ibni maalik anas ibni maalik gurigiisa ayay ka dhacday heshiiskaasu radia allaahu canhu ilaa raadix ka noqdo anas si gaar ah wa canhum saxaabada dhammaantoodna raalli alla ka noqdo ajmaciina dhammaantood wa kaana min xubi اlansaar ansaar jacaylkooda waxaa ka mid ahaa meesha uu gaaray waxaa ku dareensiinaya iyo islaamka diinta siday uga run sheegeen ila diintu dadna magacay u nagu diinta waa sheeganaa kuma dhaqanno qaaraaba la jahray on qarsanba nagu diinka waa sheeganaa laakiin kuma dhaqanno hadda hamoodin inuu is-eedaynayo oo uu u arko inuu qaldan yahay oo uu rabo inuu hadda ka toobad keeno wuxuu rabaa inuu caadadiisa ka warramo kuna sii socdo taas waa dalaal laakiin dadkaanu da diinta dhaqangeliyey ahaayeen oo tabiiqiyey marka diinkuna waa sidaan marka la tabiiqiyo wa kaana min xubi اlansaar ansaar jacaylkooda waxaa ka mid ahaa liikhwaanihim walaalahooday jecel yihiin almuhaajiriin muhaajiriinta ah annahum ansaartu caraduu waxay usoo bandhigeen nakhiilahum geed timireedyaalkoodii cala nabiyi nabiga sala allahu alay waslm beera timirahay lahaayeen beerihii timirta ahaa ay nabiga u keeneen waxay dhahan rasuulka alla inagu beerahaasaan leenahay hantida iyadu waa beeraha timirta ka tale adiga waa tani noo qaybi annagii muhaajiriinta fiiri noo qaybi adugu saas yidhahdeen annahum ansaartu caradu waa usoo bandhigeen naqiilahum gee timireed yaalkoodii cala nebiyi nabigay usoo bandhigeen sala allahu calayh wasalam maxay ugu soo bandhigeen liyuqsama in la qaybiyo baynahum ayaga ansaarta ah iyo wa bayna ikhwaanihim walaalahood almuhaajiriin oo muhaajiriinta in loo qaybiyo fa abaa nabigu waa diiday maya layniin qaybi maayo ma layniin qaybinan hantida asalkeeda idinkaa lahaana fa qaaluu waxay dhahdeen idan haddaan naloo qaybinayn takfuunaa waxaad naga kaafinaydaan alma'uunata culayska wa nashrakakum wa nashrakakum annaguna waxaan idinla wadaagaynaa fi hamarati midhaha nashrakakum waan idinla wadaagaynaa nushrikukum waan idin wadaajinaynaa labadabaa waa loo dabdiyey nushriku ana badan dabdiga ah wa nushrikukum waxaan wax idinka siinaynaa fi hamarati midhaha faqbila dalika arrintaas ku amar wuxuun waa yahay haddii aadnan yeelayn inaad nala qaybsataan marka beerihii shaqadoodii naga kaafiya waxaa la rabaa oo maxaa yeelay fiiri shaqada loo diraa muhaajiriinta inay beerahay ka shaqeeyaan oo shaqadii ka qabtaan sharafay u tahay sababtoo ah adoo meel iska fadhiya cunto lagu siiyo iyo in la yidhaha haya beerta dhinac ka shaqee ka fal hadhowna la yidhaha haya midhahana barkaaga qaado way kuu kala fiicanta midna waxaa tahay qof oo waxa gacanta u loo tura miskiin marna waxaa tahay nin idibkiisa cunaaya camal marka waa asturan tahay mar haddii shaqa laguu diray oo nin shaqaysanayo camal ad u dheh nin shaqaysanayad u dhegta iyadaa fiican marka marka waxay dhahdeen hanaga kaafiyeen culayska annagana waxaan samaynaynaa waa midhahan la qaybsanayna faqabila dalika arrintaas nabigu waa ka yeelay sala allahu calayh wasalam wa kaana sacad ibnu rabiic wuxuu ahaa akar annaasi dadka midka ugu badan maalan xagga maalka ansaarta ragga ugu maalka badan waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan sacad ibnu rabiic saxaabiga la yidhaahdo ansaarta ragga ugu maal badanuu ka mid ahaa fa qaala wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkiis almuhaajiri oo muhaajirka ahaa isaga waxaa lala walaaleeyey cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu idhi iqsim maali maalkayga qaybi nisfayni laba u qaybi weliya waxaa ii sugnaadeen imra'atani laba xaas fandur fiiri acjabahumaa tan ku yaabgelida ilayka xaggaaga fa samihaa magaceeda ii sheeg lii aniga udalliqha waan furaahe fa idanqadad ciddatuha ciddadeed markay dhammaato fatasawajhaa guurso fiiri ansaarigaas oo ah waxa weya sacd ibnu rabiic waxaa isaga lala walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf kaalayo sheeko lama rabaa waxaan sheegaynaa waa inayn run noqotaa walaaloobasoona lama dhihin oo isxidhiiriya waxa weeyaan wax alla waxaan maal leeyahay noo kala bar barkaagana qaado laba xaasaan leeyahay adugu muhaajirata xaas ma helihid midaan fiirso labadooda midda aad jeclaysato middaasaan kuu furaa waa kuu furaa ciddaday tirsayda la gabar ciddada ku jirta guur ma ma xiranta nikaax maaha gabadhiyo ciddo ku jirta hadii la yhahda nin kala la siinaa waa zina la yidhahda ciddo lama yidhahda guur markay ciddadu dhammaato guurso aan isku nabad noqono marka sidaas waxay kutusaydaa dhaqangelin dhab ah oo diinta ay dhaqangelinayeen soo ma jeed muhaajiriinta laftirkoodu waxa weeyaan waa lagu siiye ka faa'iidaysa fursadda ha dayicin ma dhihin markuu yidhi saas yidhi wuxuu yidhi ilaahay baal maalkaaga ha kuu barakeeyo ehelkaaga alla ha kuu barakeeyo qaybsamayno hayso suuqa le tus waa dhididkaygaa shaqaysaa suuqigaa la tusay waa shaqaystay qaniyuu noqda cabdiraxmaan maxood i marka adiga laftigaa walaalkaaga hadduu ku yidhaahdo xaabso waxa weeyaan fursadda ka faa'iidey waxba ha dhihin intaad ka maarmi karta ka maara sidaas weeye wa kaana sacad ibnu rabiic wuxuu ahaa akar annaasi dadka midka ugu badan maalan xagga maalka fa qaala wuxuu ku yidhi liakhiihi walaalkiis almuhaajiri oo muhaajirka ah cabdiraxmaan ibni cawf iqsim qaybi maali maalkayga nisfayni laba weliya waxaa ii sugnaadeen imra'ataani laba xaas fandur fiiri acjabahuma midka ku yaabgeliya ilayka adiga agtaada fa samihaa ii magacow lii aniga udalliqhaa waan furaahe fa idanqadad markay dhammaato ciddatuha ciddadeeda fatasawajha guurso hadday uur leedahay ciddadu waxay ku dhammaaneen markay umusho daysan uur lahaynna hadday gabarh caada ku dhacayda waa inay saddex goor inta caada ku dhacdo ay ka qubaysato haddaysan caadaba ku dhicinayo hadday gabar duqowday tahay ama saqiir tahayna waa saddex bilood markay dhammaato marka gabaran ciddadeedu dhammaani ma guursan karto qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allaahu fii ahlika wa maalika xaaskaaga iyo maalkaaga ilaahay ha kuu barakeeyo ilaahay ha kuu barakeeyo ayna suuqukum suuqiinu halkuu ku yaallaa suuqa madiina suuqiina itusa aad ka ganacsataan fadalluu waxay tuseen calaa suuqi bani qaynuqaac qabiiladii yahuudda ee reer bani qaynuqaac magaalada ka degan suuqoodii suuqaasay tuseen halkaana suuqa ugu roon oo wax lagu kala gataa waa tuseen faman qalaba ma gadoomin cabdiraxmaan ilaa walxaal macahu la jirkiisa fadlun xoogaa uu yahay maahane dheeraad ah oo min aqidin caano la qallajiyey iyo wasamni subag suuqii uu galayoo cabbaar shaqshaqaystay xoogaa yar caano la qallajiyey iyo xoogaa caano booraha camala iyo xoogaa yaroo waxa subaga asagoo tuukati uu soo galay maanta suuqii muddo ka gadaalna waa taajir ganacsigu marka waa barakaysanya qofka hadduu daacad ka yahay oo uu iska ilaaliyo khiyaanada iyo xumaanta iyo khiyaanada ummadda baabi'ida khiyaano markaad wax ku dheeraynaydo waxa weyn adduunka cuquuba iyo aakhira cadaaba had shaqaysanayda laakiin daacadnimo dulmi aad iska ilaalido aada ganacsato ilaah waxaaga kuu barakaynaya marka xoogaayuu la gadoomay wamaa hiya arrintiiba ma noqon ilaa ayaamun maalma ma ahane xata kasaba ilaa uu shaqaystay maalan ma maalme kadibba hantiiluu noqdayba watazawaja wuxuu guursaday imra'atan min alansaar gabar ansaariyadana waa guursadayba khalaas laftimireed miisaankeed dahaba uu uga dhigay waxa weeyaan mihirkiina markii nabigu weydiiyey sala allahu alay wasalam unta arkay isagoo catar ka soo carfayo haddayna guursataa dhici karta waa guursaday gabar ansaariyadaan guursaday waxaad mihir uga dhigtay laftimireed miisaankeedo dahaba khalaas ma ahan waxa weyn igula xir hayga xogaydeen maaha wax iska daynoo qoorta ii geliya maaha waa ina iska geydo meherka waa dhiibayeen ansaartu nabiguna waa dhiibi jiray meherka tasiisu اmujtamaci اlislaamiyi wاlumma islaamiya sidii loo dhisay bulshadii islaamiga aheed ummaddii islaamiga aheed sidii loo dhisay hadda qaabkii dowladnimadii loo dhisay magaaladii yahuuda dhinac ka degan oo saddex qabiiloo xoog weyn mushrikiina dhinac ka degan oo ansaartan qabaailkaay ka dhasheen qaaraa weli gaalnimada ku haray qaara gaalnimadii ku haray qabaailkii muslimiintiina waa kuwan soo degay sidii loo noolaa lahaa oo meeshaas loogu noolaa lahaa waxay u baahan tahay nadaam iyo heshiis cad tiiyaa nabigu habeeyey sala allahu calayh wasalam tasiisu lmujtamic bulshadii dhisideedii alislaam islaamka loo nisbeeyey walummati alislaamiya iyo ummaddii islaamiga aheed kaanad waxay ahayd haadihi lmu'aakhaatu walaalayntaasu rabdan isku xidhid bayna fardin qof oo min almuhaajiriinta ka mid ah bayna fardin qof oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah iyo wa bayna fardin qof oo min alansaar ansaarta ka mid ah laisku xihay taas waxay ahayd qof muhaajira iyo qof ansaariyahoo laisku xihay saasay ahayd waxaysu meel ina almuslimiina muslimiinta saaruu ay noqdeen bacda ijtimaacihim markay ku kulmeen ka gadaal bilmadiinati magaalada madiine waxaysu meel ina almuslimiina muslimiintii saaruu ay noqdeen bacda ijtimaacihim markay ku kulmeen ka gadaal bilmadiinati madiine ummatan ummad mustaqilatan oo gaar ah ummad madax bannaan oon cid kale hoos imaanay noqdeen dawla mustaqila oo dawlad madax bannaan ummatan mustaqila ummad gaar ah oo ka madax bannaan maamulada kale faqad kaanuu waxay noqdeen fii xaajatin kuwa u baahan ilaa tandiimin habayn ijtimaaciyin oo bulsho si bulsho u noolaato ama ummad u noolaato in loo habeeyo ay u baahdeen faqad kaanuu waxay ahaadeen fii xaajatin kuwa baahi ugu sugan ilaa tandiimin habayn ijtimaaciyin ee bulsho loo nisbeeyey wa ilaa tacriifin iyo in la baro bilwaajibaati waajibaadka iyo walxuquuqi xuquuqda alijtimaaciyati ee bulshadu ku wada noolaato waxyaalaha oo danaha guud ah diyooyinka iyo dagaalada iyo si waxa weyn amniga iyo nabadgelyada iyo colaada iyo qaababka waxyaalaha ummadaha ka dhexeeyaa jira iyo wax qoys walba u gooniye qoyskaanu beriiskiisa inuu raadsado masaajidkaanu kusoo tukado qofka waa u gooni waxna waa wax ummadoo dhan ka dhexeeya diyada daqarka waxa weeyaan difaaca sida cadowga la iskaga difaaco dad haddii lagaa qafasho sida loo soo furto waxyaalahaas qof kuma filna qof diyo ma bixi karo qof laga soo furtay ma soo daysan karo waxaas waxay u baahan tahay in wax la iskaga og yahay oo nadaam ay u leeyihin qof qof iskuguma filna dadku marka xuquuqdaas guud waa in nadaam ka jiro oo la og yahay oo loo soo aado marka waajibaadka iyo xuquuqda ijtimaaciga ah wa ilaa ibraazi niqaad waa in nuqd nuqdado lasoo muujiyo nuqdado ama qodobo waa in la muujiyo wa ilaa ibraazi niqaadi nuqdooyin waa in la muujiyo allatii nuqdooyinkaasoo tajcalahum ka dhigayda ummatan waaxida ummad keligeeda mustaqilatan ee madax banaan can ilaakhirina ummadaha kale ka madax banaan oo ka soocan qodobo ka dhiga waa in la helo wa kaanat fi lmadiinati magaalada madiina waxaa ku sugnaayeen daaifataani laba kooxood ukrayaani oo kale laba kooxood oo kale oon muslimiin ahayna joogay siwal muslimiina oo muslimiinta ka soo haray wa kaanat fi lmadiina magaalada madiina waxaa ku sugnaayeen daaifataani laba kooxood labada kaleo ukrayaani kale labadaasoo siwal muslimiina muslimiinta ka soo haray labadaasoo takhtalifaani ku khilaafsan canhum muslimiinta fi lcaqiidati caqiidada ku khilaafsan wadiini diinta ku khilaafsan walmasaalixi danaha ku khilaafsan ma og tahay gaal iyo muslim isku maslaxad ma aha gaal iyo muslim isku maslaxad ma aha midba masaalixu leey masaalixda waa ku khilaafsan yihin walxaajaati baahidana waa ku khilaafsan yihin isku baahi maaha isku baahi maaha walcawaadifi dareemayaalkana waa isku khilaafsan yihin dareemaha waxa qofka uu ka xanaaqo iyo wax uu ka raalli noqdo dareemaha way isku khilaafsan yihiin walmuyuuli jacaylkana way isku khilaafsan yihin muyuulka waa qofku wax uu taageero waxa uu taageersan yaho qalbigiis u leexdo way isku khilaafsan yihin qolaba waxbay taageersanta wahum labada kooxood almushrikuuna waa mushrikiintii carbeed oo qaybta degan madiine kuwii quraysheed laga hadli maa waa kuwii kaloo madiine deganaa inta gaalnimada ku hartay nimankii madiine deganaa weeye iyo walyahuudu yahuud weeye facaqaba nabiyu nabigu wuxuu guntay sala allahu calayhi wasalam fii maa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda mihaaq balan muslimiinta ballan uu sameeyey ay ku wada noolaadaan muslimiinta ballan ay ku wada noolaadaan uu nabigu u sameeyey sala allahu calayh wasalam wa fii maa baynahum muslimiinta iyo wa bayna almushrikiina gaalada iyo wa fii maa baynahum muslimiinta iyo wa bayna alyahuud yahuuddana mihaaqan aakhara ballan kale u sameeyey muslimiinta ballan uu sameeyey ay ku wada noolaanaayeen mushrikiinta iyo iyo muslimiinta na ballan u sameeyey yahuudda iyo muslimiintana ballan u sameeyey qaabkaasaa loo wada noolaana magaaladana loo wada jooga magaaladana loo wada jooga wa kataba nabigu waa qoray bidaalika heshiiskaas kitaaban warqaduu ku qoray warqadaasoo qarara fiihi uu ku sugay qodobadan soo socota ko qodobka ugu horeeya ana almu'miniina mu'miniinta iyo walmuslimiina muslimiinta oo min qurayshin quraysh ka ahaaday muslimiintaasu iyo wayafriba reer madiina ilaa muslimiintu labadaas u badan yihin muslimiintii quraysh ka oo muhaajiriinta ah iyo muslimiinta yafrib oo kuwii ansaar ah labadaas weeye iyo waman tabicahum qof alla qofkii raaca oo fallaxiqa bihim ayaga haleela wajaahada macahum ayaga la jihaada annahum intaasu ummatun ummad weeye waaxidatun keligeeda duuna naasi dadka kale ka sokay intaas waa ummad keligeeda maahan waxa weeyaan ummad in laysku noqdo gaal iyo muslimiin ya sida qaabka hadda adduunka loo wado ya african intaasoo dawla muslim intaasoo african dawlad goboleedka igad dawlad goboleedka coob dawlad goboleedka kaas waxaasoo dhan waa dhaqan shaydaan waxaana la rabaa in lagu baabaasho caqiidada alwalaa walbara oo la yidhaahdo intaana isku hiil ah ayagaa isku xoog ah ayagaa isku awood ah intaan soo ma jeedid waa dhaqan xaaraan awood maaha diin maaha waa baabi'in walaha iyo baraha lagu baabi'ina soo ma jeedid sida saxdaa waxay tahay ummadaas muslimkaa iyo inta garab u ah iyo inta gaalo la jihaadayda intaasaa ummad gooniya ah ko xagga dhig gaalkan waxaa naga dhexeeya wixii dana waa dhici karta mararka gabal heshiis waa lala geli karaa heshiiska lala galana sidaano kale laakiin heshiiskaasu waa in horta ummadda muslimka gooni u socanta waa in ummadda muslimkaho soocan iyo isagiyo soocan aa masaalixu dhex mari kartaa waa dhex mari kartaa way heshii karaan waana kanba nabi maxamed aa la heshiiyey labo wa ana adaa'a diyatihim muslimiinta diyadooda gudashada la gudaa wa fidaaa asiirihim maxbiis maxbuuskooda soo daynta la soo daynaa bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda la soo daynaa bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda ay ahaato horta wixii diyada ah iyo wixii maxbuusoo dayn ah mu'miniinta dhexdooda ay ahaato yakuunu wuxuuna ahaanaa calaa xasabi alcurfi caadadu siday ahaa jirtay asaabiqi hore caadadii horeeta qabaa'ilku diyo weligooda bixin jireen weligood diyay bixin jireen sidii qabaa'ilku u bixin jireen u bixinaayo dadka laga qafaashana waa iskugu tegi jireen sidiiyaa la yeela sidii hore curfiga hora lagu soconayo yidhi nabigu sala allahu alay wasalam wa annahum mu'miniintu yansuruuna waa u gargaarayaan almu'miniina mu'miniinta kale fi lfidaa'i soo furashada maxbuus la soo furto iyo wadiyati diyada waxaa la rabaa diyada sidii awalba loo bixin jira loo kala bixina qabaa'il walba jufo walba gooni u bixi jirta sidiiya loo bixina waxaa laakiin ka dhaxeeya qola haddii diyo lagu yeesho qolada kaleeta inay ugu gargaaraan oo la gacan siiyo waa dad colay soo furaya in la gacan siiyo maxbuuskiina lala soo daayo sidaas weeye qodobka saddexaad wa annahum mu'miniinta yaquumuuna waxay istaagayaan didda almufsidi qofka mufsidkaa kas ka soo horjeedkiisa walbaaqi qofka ahlubaqyiga ah wadaalimi qofka gardaran ka yaddin waaxidan hal gacan dad meel degana layi qof dad meel degana lagama waayo mufsid hadduu ka soo dhex baxo dadka muslimiinta mid mufsida oo dadka dilaya oo dad hantida dhacaya oo waxa weeyaan fasaad la imaana waxaa la rabaa gacan waaxida in laga noqdo maahan waa ina adeerkay mar hadduu aniga ina adeerkay yahay bis waaye maahan waxaa la rabaa muslim haddaad tihiin muminiin haddaad tihiin gacan waaxida in mufsidka laga wada noqdo oo gacan bira lagu wada qabto sidaas weeye wa annahum muminiintu yaquumuuna waa istaagayaan didda almufsidi mufsidka lidkiisa waa ka soo horjeesanayaan iyo walbaaqi qofka ahbaaqiga ah o ahbaqiga ah wadaalimi qofka gardaran ka yaddin waaxidatin sida hal gacana walow kaana haba noqdo hadduu rabo walada axadihim mid ka mida carruurkood muminiinta mid ka mid carruurkoodba ha noqdo hadduu rabo waa inaad muslimiinta kale carruurka aad dhashay ee mufsidka ah waa inaad muslimiinta kale ula simanta gacan birow in wax lagu qabto waa inaad ka shaqaydo halkaanuu galay anuu xalay saqda dhexe gurigayga usoo dhacay muslimiinow kaalaya waa inuu caawa markuu cunugaagu soo dhaco oo cunuga tuugooda og tahay ee wax soo fasahaadiyey dadaan adigu xirxiri karin u yeer muslimiinta waxaa tidhahdaa halkuu soo galaya kaalay muslimo gacan waaxida waa inaad wadatiin lagu wada qabto gacanta laga jaro lugta laga jaro hadduu mudan yahay madaxa laga jaro hadduu mudan yahay xadka ilaahay siiyey hadduu yahay jeedal in lagu dhifto jeedalkii lagu dhifto adugu un xuduuddii alla siiyey waa in laga oofiyo ood adugu ka shaqaydo adiga dhalay waa inaad kow ka ta mufsidka waxa weeye in la qabto wa annahu laa yaqtulu mu'minun mu'minan bikaafirin qodobka afraad waxay tahay wa annahu shaniye laa yaqtulu ma dilayo mu'minun qof mumin ah mu'minan qof kaloo mumin ah bikaafirin gaal u dilima day dhacdo qof qaraabadaada oo gaal ah ilaa markaas qaraabadoodiioo gaalaha qaar joogo in muumin kala dilo ma dili karti waa xadiis صaxiixa laa yuqtalu mu'minun bikaafirin xadiiska bukhaariga laa yuqtalu mu'minun bikaafirin qof muumina looma dili karo gaal qof qaraabadaadaoo gaal hadduu kaa dilay waa la fiirina gaalku hadduu haddi xarbi aha awalba in la dilaa xaqahe hadduusan xarbi ahayna diyadii alusiina diyadii ad leedahay waa suuratu nisa aayadda qur-aan caddaynada gaalka qaraabadaada diyada in lagaa siina fiir islaamku si wax u ilaaliyo wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khada'a waman qatala mu'minan khada'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi aye maxaa ka dambeeya wain kaana min qowmin caduwin lakum wahuwa mu'minun fataxriiru raqabatin mumina fiiri marka wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum mihaaqun hadduu ka dhashay qofka la dilay waxa weeyaan oo muuminkaa yuu ka dhashay wuxuu ka dhashay waxa weeyaan qolo gaalaa oo heshiis idin kala dhexeeyo qolo gaala ah oo heshiis idin kala dhexeeyo ka dhashay fadiyatu musallama diyad faraha ka saarayda gaaladii la siinaya ogow heshiisku idin kala dhexeeyo laakiin markaan qofka la dilay yaa waaye waa muumin kan la dilay diyadii waa la siina gaalkaasa la siina haddii uu gaal yahayna sunada caddayna gaalka laftirkiisa oo waxa weeyaan oo la dilo oo aan xarbiga ahayn diya laga bixina gaalka aan xarbiga ahayn marka gaal aan xarbi ahayn haddii la dilo laftirkiisa diya laga bixina soo uma jeedid diya laga bixina marka diyadii unbaa lagu siina laakiin qof muumin ah hadduu yahay waxa weeyaan waxa wax dilay kan la dilayna uu gaal yahay ma banaana in la yidhaahdo gaalkaygiiu iga dilaya ha loo qisaaso ma sina islama qiimo egta muuminkaana haba gardarnaado oo qof gaal aho in la dilo aan la ogolayn ha dilo gaalada waxa weya mucaahadiinta nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam qofka dilaa jannada carafteeda ma helo inuu gala iska daayo xataa carafta jannada heli ma ha ahaado saas haddana wa maca dalika ma banaano in la dila oo lama dhigi karo waa loo qisaasa dembi wuxuu galay uun hata jannada ku weyna haddana sidaasay tahay isku qiimo ma aha ma loo dili karo so uma jeedid ma loo dili karo laakiin waxa way kooxdiimeedyada siyaasadda gobol ka mida idaacadahay hadda ka yidhahdaan waxay yidhahdaan inagu daan dawlad noqonno madhabka xanafiyadaan ku dhaqmayna xayl asagu wuxuu qabaa yidhahdeen qofkii gaal dila in la dili karo marka maanta waktigan waxaa manaasib u ahayna madhabka xanafiga laakiin xadiiskan laguma dhaqmi karo xadiidkan hayla gaaladii haddaan idhaahno kaad naga dishaana waa la dila kii anagu aan idinka dilna nagu qiima ma lama dili karo waxay idhan gaalada maanta ma yeelayd marka macnaha diin ma ahane wuxuu madhabka xanafiga u aadaa waa gaal raalli garayn soo ma waa gaal inuu raalli gareeyo marka taasna care allah laga helaa iska ogow marka waxa weeyaan haddii ilaahay awood ku siiyo madhabka xanafiga ha ku dhaqmine waxaad ku dhaqantaa xadiiska bukhaariga kaasaa wanaag leh kaasaa cizo leh ilaahay baa kuu gargaaraya soo ma jeedin sidaas weeye qodobka shanaad waxa way qodobka afraadle wa annahu laa yuqtalu mu'minu mu'minan bikaafirin walaa yansuru weeye fiiri walaa yansuru qof muuminhu uma gargaari karo kaafiran gaal calaa muminin muumin la dagaalamaya gaal muminiin la dagaalamaa uma soo hiili kartid muuminba haddaad too ilaahay rumaysan tahay qof gaal ah oo muminiin la dagaalamaa sooma raaci kartid waa inaadan soo raacin ballankii baa ka baxda haddaad soo raacdo fiiri heshiiska nabiga sala allahu alay wasalam muumin hadduu rabo muuminka ula dagaalamaa adiga colaadaa kaaga dhaxay fursadaanan ka faa'idaysaa gaaladaana raaca maya ma soo raaci karti xaaraan wey inaad soo raacda fiiri nabi maxamed wuxuu sala allahu alay slam heshiiska uu qoray waxay tahay walaa yansuru uma gargaari karo kaafiran gaal calaa muminin qof muumina la dagaalamayo gaal isaga muumin ay ishaystaan gaalki inta soo raacdo muuminka inaad wax ka dishaa weeye waxa xaaraanta la diida shan wa ana dimat allah ilaahay magantiisu waaxidatun waa mid fayujiiru waxaa wax ku badbaadi kara calayhim muminiinta dushooda adnaahum muminiinta midka ugu hooseeya muminiinta qofka ugu hooseeya addoon haddii uu yidhahdaa gaalkaas anaa badbaashayn lama dili karo muminiintoo dhan waajib waxaa ku ah inay gaalkaas daayaan oysan dilin fiiri qofka muslimiinta ugu hooseeya ama gabaraa waxay tihi waxa weya sidii umuhaani oo kale labadaas gaal anaa badbaadsaday bal hala iga leex waa laba gaalo gaaladii ku jirta lala dagaalamaayey gaaladii xarbiga ahayd ay ka mid yihi ayadaa ku hagoogata waxay tii labadan gaal laygama taaba karo labadaas gaal yaan layga taaban mu'miniinta waxaa waajib ku ah inay daayaan xaaraanna way dhiigooda qofka marka muslimiinta ugu hooseeyaa badbaadi kara maahan madax kaliya iyo maahan qof magac le iyo midna maaha qofka muslimiinta ka mid haduu yidhahdo anaa badbaadsaday gaalkaas labadaas gaal kooxdaas khalaas waa in loo daaya khalaas waa in loo daaya marka qofka ku hagoogashadeeda macnaheedu waxay tahay dagaalkii oo lagu jiru dadkii gaaladaha dagaalamaya qayb ka midu uu leeyahay bal kan iyo kana la ii daayo waa lasii daynaa marka waa hamaha soo islaamin daysan soo islaamin inay fakadaan oo iska tagaanna haddee hadhow ay dagaalka soo galaan gaaladay ka mid yihin lala dagaalama laakiin markaas uu ku dhegay uu ku hagoogtay waa in loo daayey ee maahan ha dagaalameeno meeshooda ku jiraan dagaalka ka rideyna laga leexdo oo waay hub haddaynu kusoo ridaan yaa lagu riday laga hadli maata waxa wey maalan waa la qabta markaas le yaa laga dili bis hadow diintia loo sharaxi islaamaa laleeyahay inuu islaamaan dhici karto waa sidii ficneed diin la waayo meel waxaa la geynaa nabadgelyaa waxaa laleeyahay meelaad nabad ku tahay awood kuleedaa lagu geynaa khalaas hadow gaalada ka mid yahy cadowgu ka mid yahy mar haddii meeshiisii la geeyey ee intaas markaas la qabsadaya laga hadla lix wa ana man tabica almuslimiina qofkii muslimiinta soo raaca oo min alyahuudi yahuudda ka mid ah falow waxaa u sugnaaday annasru gargaar iyo waluswatu dayashu qofkii yahuudda ka mid ahaa ee soo islaama muslimiintu ka mid yihi waa loo gargaaraa muslimiinta xaqoodo kalu leeyahy kama duna shalad yahuud ahaa jirta ma jirto shalad yahuud ahaa jirtay ma jirto soo ma ogin qofkan sidiisaba waxaa lagu dadaalaa inaad cadowga ka soo saartay gaalnimada ma ahane shalayaad gaal ahaa jirta haddii qof loo dira wax soo islaamaya ma leh mawt wax soo islaamayaba ma leh toddobo wa ana silma almuslimiina muslimiinta nabadgelyadoodu waaxidatun waa mid muslimiinta nabadgelyadoodu waa mid cadowga waxa weeyaan ay la heshiiyaan waa muslimiinto dhan baa la heshiiyey cadoway la dagaalamayaan waa la wada dagaalamayaan sideed qodobka sideedaad wa ana man qatala qofkii dila mu'minan qof mu'mina qasdan kas yuqtasu minhu waa la qisaasaa waa loo dilaa ilaa an yardaa inuu raadi noqdo maahane weliyulmaqtuuli qofka la dilay qofkii dhaxalkiisa lahaa duukaasu raalli noqdo yidha yaan la dilin lama dili karo laakiin sida kale xaq wuxuu leeyahay in loo dilo wayajibu waxaa waajib ku ah cala almu'miniina mu'miniinta an yaquumuu inay istaagaan didda alqaatili midka wax dilay inay lid ku noqdaan fiiri masaladaasi qofkaa wax dilay muslimiinta kaloo dhan aabbihiis walaalihiis dadkiisa dadkoo dhan waxaa waajib ku ah inta qofkaas la qabto in la makaniyo qofkii uu wax ka dilay oo la yidhaahdo in lagu dilana xaqaad u leedahay daad rabtana waa cafi kartaa daaratana diyaad ka qaadan kartaa waa saasa waajibka waxaa xaaraan ah in qofkii wax dilay aad qarido waa walaalka waa aabbaha waa wiilkaagii waa aabbaha waa walaalka waa wiilkaagii inaad qarido oo tiraado orod mombaaso ka dhac hoos doon u saarto de mujrimaad mujrimaad waxaad ka heshaadna leedahay ballankiina waa ka baxa sidaas weeyaan muslimiintoo dhan waa inay lid ku noqdaan qofkaas si xadka ilaahay looga oofiye hal mombaaso uga tuuse uga tuure keen keen xadka ilahay halaga oofiye sagaal wa annahu laa yaxilu xalaal uma ahan limu'minin qof muumin ah an yansura inuu u gargaaro muxdisan dembiile oo ugu yaho inuu soo dumo waxaa xaaraan ah qof dembi keen la yimid inaad qarido dembiyuu wadaa ama waxa weeye qof muslimuu dilay ama waa wax qof magaalada fasada isbaarayste ama waa bidcoole ama waa jaajuus gaalo qofkiiyo sharwadaa oo magaalada ku jira inaad qolkaaga ku haysato oo muslimiinta u qarida xaaraan wey waa xaaraan qofka mufsidka ood aragto amaad fasaadka ka celi haddaadan ka celi karina muslimiinta ciddii ka celi karta gaarsiin munkarkaasa la suuliyey waajib saasaa kuwa waa xaaraan waana nacalqabe weliba qofkaas qofka waxa weya qofka dembiilaha lacana allahu man aawaa muxdian xadiis saxiix muslim nacaladu ha ku dhacdo qofka dembiilaha qarinaayo qofuu dilay kaasuu qarina si aan qisaasta looga oofi waa tuugga habeen walba dadka isbaaraysta oo mobilada ka qaata isagaa guriga ku haya habeen walba waana soo baxa isagaa guriga ku haya ma garad marka ilaahay inuu uga cabsado wey waa ilahay inaad uga cabsato ilahay inaad uga cabsato wey sidaas weeye toban wa annahum ida اkhtalafuu fii shayin hadday muslimiintu wax isku qabsadaan kaa la aada loo xugun tegaa ilaa waa ummad meel degani wa annahum mu'miniinta ida اkhtalafuu markay isku khilaafaan fii shayin shay faina maradahu meesha loo celina ila اllahi alla iyo warasuulihi wey ila اllahi la kitaab اllah wa rasuulihi wa ilaa rasuulku markuu noola asagaa loo tegaaba bacdigiisna sunadiisiyaa la aadaa sidaas weeya sidaasu waa bulshadan siday u wada noolaa laheed muminiinta siday u wada noolaa laheed bulshada muslimiinta wey waxaa soo haray marka sidii waxa weeyaan loola noolaa lahaa gaaladii magaalada dhinac ka deganeed wuxuu yidhi shiiku ziyaadatan zaa'idatan xaalay dheeraad ka tahay calaa haada almithaaqi ballankan intaas ballanka tobankaas qodob ayadoo dheeraad ka ah bayana nabiyu nabigu wuxuu caddeeyey sala اllahu calayhi wasalama lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u caddeeyey xaqa aluquwati walaaltinimada xaqeeda walaaltinimada xaqeeda ya ayuu caddeeyey siiradu moogtahay waa dhaqangelin axaadiidtii oo la dhaqangelinaa wey axaadiidtii oo la dhaqangelinaa wey soo ma jeedid siiradu waa axaadiidtii oo la dhaqangelinaa soo ma arkeedi marka bal fiiri hadda dhaqankan sidaas isagoo ah dhexdayada maka jira waa inaan isfiirina bal inaan wax dhaqan gelinno wanaaga iyo inaanaan dhaqan gelin si aan u kala garanno si aan u kala garanno marka ziyaadatan zaa'idatan xaalay siyaado ka tahay calaa hada almithaaqi ballankaas bayane nabiyu nabigu waa caddeeyey sala allahu alayh wasalam lilmuslimiina muslimiinta wuxuu u caddeeyey xaqa aluquwati walaaltinimada alislaamiyati oo islaamka loo nisbay xaqeeda uu caddeeyey fii awqaatin wakhtiyaaluu caddeeyey wakhtiyaal badan oo ka hadlay iyo wa munaasabaatin munaasabooyin shataa kala gedisan melo badan uga hadlay marka taasna waxay kutusaydaa dhaqanka laga rabo ummadda dhaqanka laga rabo ummadda waxa weeyaan loogama dhaadhici karo good iyo hanjabaad sidaasaa la yeelayaa daad yeeli didaana gacan biraha idinku qabanayna wallaahi bilaahi tilaaban idinka qaadayna nabiga saas ma dhihi jir bal axaadiidta nabiga akriya sunadii nebi moxamed sala allahu alay slm markuu bulshada dhisayo qaabka u hadli jiray fiiriya waxaad keentaan bal inta fiiridaan nebi maxamed inta istaagale wallaahi bilaahi waxa weya dad yahow saas yeela haddaad yeeli diidaanna wallaahi tilaabaan idinka qaada saas yeela haddaad yeeli diidaan wallaahi saasaan idin ciqaaba dadka waxa weeyaan waxaa lagu waani jiray waxa weeyaan cadaabka aakhiro saas yeela daad danaan yeelin ilaahay waa in ciqaaba saas yeela daad yeeshan ilaahay abaalmarin iyo janna ini siina halkaasaa lagu xili jiray ummadda taasaana ummadda wax ku qaadan karta adigoo kaa dhuuma markuusan kuu jeedin owla ciqaabtiisa ku arkayn isleey laakiin markaad ilaahay ku xirto wuu og yahay ilaahay meel walba inuu ku daalacana idan markuu kula joogayo markuu kaa miiqayo isu si u dhaqmaa qofkan mar hadduu ilaahay ku xirmo marka ummadda ilaahay baa lagu xihaa ilaahay ka cabsada waxa weyn allah inu ku siina wanaag ilaahay ka cabsada haddaad ilahay khilaaftaan allah inku ciqaaba saasaa ummadaha loo dhisaa laakiin saas yeela wallaahi bilahi haddaadnaan yeelin waxaynu ku dhacayna ad arkaydaan taas ma ahan dhaqankii nabigu sal اlahu alيه waslm waxadda nabigu waa ku beeriyey hum muminiinta calى tacaawuni inay isgacan siiyaan wtanaasuri inay isku gargaaraan wtacaadudi inay isxoojiyaan wاtakaatufi inay isku duubmaan wاlmuwaasaati inay istaageeraan inay istaageeraan waisdaa اkhayri inay khayrka isi siiyaan saasaa nabigu ku booriyey sal اlahu alيه waslm waxadahum nabigu wuxuu ku booriyey cala atacaawuni in isgacansiin watanaasuri isku gargaarin watacaadudi isxoojin watakaatufi isku duubnaan walmuwaasaati istaageerid wa isdaa'i lkhayri khayrka in la bixiyo la siiyo xataa samad ilaa ay kor noqotay haadihi اlquwatu walaaltinimadan ilaa aclaa qimatin meeshii ugu sarrayday oo carafa taariku taarikhdu ay garatay walaaltinimada islaamku waxay gaartay meeshii ugu sarraydo taarikhda islaamku sheegto meeshay waagaas gaartay kadib lama sheegin meeshaasoo kale iyadoo gaartay meel ama meel ka sarrayda meeshaas meel aad u sarrayday ahayd mar hadday muslimiintu isku duubmaanna waxa weeyaan cadowgoodu waxa weya waa jabay laakiin muslimiintu markay kala furmaan cadowgoodu markaasu ciisoobaa wa ama almushrikuuna mushrikiintii nimankii gaalada carbeed ahaa ee magaalada madiina deganaa fa kaanuu waxay ahaayeen calaa wushki linhiyaari baaba kuwa ku dhow ay ahayen waana sii baaba'aya qoladaa markaas madiine ku hartay baaba ay ku dhowaayeen qarka u saarnaayeen calaa wushki linhiyaari baaba ay ku dhowaayeen xayu meel aslamad ay islaamtay aqlabiyatun badankoodii maca saadatihim madaxdooda la jirkooda markay nabadoonnadii islaameen ayay iska wada islaameen dadkii badankooda iyo wa kubaraa'ihim odayaalkoodii markay islaameen falam yakun ma ahayn fii istiaacatihim mushrikiintaas awoodood ma ahayn alwuquufu inay istaagaan fii weji muslimiin muslimiinta hortooda inay muslimiinta ka hor yimaadaan oo ay la dagaalamaan awood uma lahayn marka waa daciifeen awoodoodiyaa kala dhintaartay way kala baaba'day marka ma awoodin faakada nabiyu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka qaaday calayhim korkooda shuruudan fiiri waa la hadlay nabiga gaal in lala hadlo lala gorgortamo waa xaq waana bannaan tahay laakiin waxaad kala hadlaydaa waa inay xaq noqdaan laakiin waxaa xaaraantaa waa inaad diintiisii iyo dalaalkiisii iyo dhibku muslimiinta ku hayay aad ku taageerto taas inaad kala hadasho ku taageerto taas way wa xaaraantaa ama inaad ka wada hadashaan qaabkaad u kala nabadgeli lahaydeen qaabkii waxa weeyaan aad u wada noolaa lahaydeen waa dariiq xaqaho nabigu dadka baray sala allahu calayh wasalam ballankaana laga qaaday marka kufaarta xunta aheedoo carbeedoo joogtay waxa weeyaan madiina annahu shaaniye laa yujiiru ma badbaadi karo mushrikun qof gaal ah maalan maal maalkaasoo liqurayshin u sugnaaday walaa nafsa naf fiiri muminiinta waxaan soo ogaanay qof mumin hadduu yidhahdo labadaa mushrika la ii daaya iyo maalkooda qof taaba kara ma jiro mumin laakiin mushrikiinta kaleo carbeeda meesha joogta hadduu mushrik ku dhago yidhah mushrikan ah la ii daayo waxaa la yidhahda wax ma badbaadi karti xataa aad wax badbaadideed waxaa la yidhi ogaada qof gaala ma badbaadi kartaan maal gaalana ma badbaadi kartaan haddaan meelahaan ku aragno hanti gaaloo socota waa dha waa qaadanayna ma difaaci kartaan gaal haddaan dili tagnaana nagama celi kartaan ballan mata waa ballan saasay ku deganaanaydaan annahu shaaniye laa yujiiru ma badbaadi karo mushrikun qof asagiiba mushrik ah maalan maal oo liqurayshin qoraysh u sugnaaday walaa nafsa nafna ma badbaadi karo walaa yaxuulu iskuma aadi karo duunahu qof gaal ah calaa muminin mumin iskagama aadi karo ma isku aadi kartid haddii muumin soo doono wa bidaalika sidaas ayuuna intaaha ku dhammaaday maa shaygii kaana ahaa yuqshaa wax looga baqa minhu mushrikiinta gaaladii joogtay waxa weeyaan madiine oo carabta aheed cabsidii laga qabay saasay ku dhammaaday maxaa yaele ayaguna ma awoodaan inay hor istaagaan muslimiinta ay la dagaalamaan gaalada kale amay xoogaa u noqdaan waxa weeyaan gabaadna waa lagala hadlo oo meelaha laga saaro oo waxaa la yidhaha gaal qurayshi ah oo nimankaas dagaalku nagala dhexeeya ah naftoodii maalkooda adoo haya laguma arki karo mana badbaadi karti marka khalaas asagiina cabsi looga cabsamaa ma awoodo inuu iska hor taago kuwaasna gacan ma sii karo khalaas arrintoodu waa dhammaatay wa bidaalika sidaas intahaa waxaa ku dhammaaday maa wixii kaanaha yuksha mid looga baqaa minhum kufaartan quraysheed kufaartan waxaa rabaa minhum kufaartan oo madiine madiine wey kuwa quraysheed maahan wa ama alyahuudu yahuudii faqad tama waxaa dhammaystirmay alitifaaqu heshiis baynahum ayaga iyo wa bayna nebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam yahuudi iyo nabigana heshiisaa dhammaystirmay calaa umuurin arrimaa lagu heshiiyey alaatiyati soo socda kow qodobka koobaad annahum yahuud ummatun waa ummad annahum yahuudu ummatun waa ummad maca almu'miniina mu'miniinta la degan waxaan inin oqoonsanna inaad tihiin ummad oo mu'miniinta la degan walahum yahuudda waxaa usugnaaday diinuhum diinkooda diinkiinaad leedihi yahuudnimada ah walilmuslimiina muslimiintana waxaa usugnaaday diinuhum diinkooda wa calayhim waxaa dushooda ah nafaqatun biilkooda dhaqaalihiina adduun idinkaale wa calalmuslimiina muslimiintana waxaa ahday nafaqatun biilkooda qolo walbaaba dhaqaalahooda iyo biilkooda waa u kala gooni diintuna u kala gooni labo qodobka labaad wa ana baynahum dhexdooda waxaa yahuuddaas iyo muslimiinta annasra in loo gargaaro calaa man xaaraba qofkii la dagaalama ahla haadihi saxiifati warqadaas lagu heshiiyey waxa weeyaan dadkeeda wa calaa man qofna qofkii la dagaalama iyo wa calaa man qof inay iskugu tagaan dahama soo weerara yafriba magaaladan madiina kullu mid kastaaba yudaaficu waa daafici karaa can jihati dhinaciisa magaaladii fiiri alla wada degan yahi heshiiska nabigu la galay marka u fiirso wuxuu yidhi magaaladan aan degannahay gaaladii soo weerarta manala degantihiin waa inaad wax ka difaacdaan ciidanku israaci ma la isdhexgelima laakiin waxaa la samaynayaa dhinacaad ka degantay dhinacaaga ka difaac dhinacaagaasi aan laga soo gelin dhinacaan aan ka deganay anaga ka difaacanan saasaa loo difaaca heshiisaan wada galnay magaaladaas aan wada difaacana hadday marka magaalo sidaas oo kaleeto muslimiintu awal ay wada leeyihiin yahuuddu ma ahan magaalo muslim leeyahay oo kufaar lagu soo raroo la keenay ma ahan ma ahan in la keeno laakiin magaaladii waa wada leedihin waa wada degantihin soo ma aha dhinacaaga ka difaacaad dhihi kartaa dhinacaygaan ka difaacana cadowgaan iska wada celin marka heshiisyada saasa waa lala geli karaa gaalada saddex wa ana baynahum muslimiinta iyo yahuudda dhexdooda waxaa ahaaday an nusxa in daacad la isku noqdo yaanaan iskhiyaani magaalada wada degannahay yaanaan iskhiyaani an nusxa daacadnimo annasiixata nasteexo walbira samafal duuna ismin duuna alismi dembi ka sokay waxa weeyaan daacadnimo iyo nasteexo iyo wanaag aan deris ku ahaano xumaan maya yaanaan deris ku noqon afar wa ana almar'a qofka laa yu'khadu loo qaba maa biismi xaliifihi qofku isbahaysiga la leeyahy dembigiisa qofna qof dembigiisa loo qaba maa qofkii dembi gala isagay gaar ku tahay an wa ana nasra gargaarku lilmadluumi ayuu ahaa qofka laga gardaran yahay qofkii laga gardaran yahay waa loo gargaara maadaama aan darisna haddii waa hantidaada lasoo dhaco waa lagaaga dhiga waa lagaaga dhiga fiiri marka qofkii laga gardaran yahay waa loo gargaara saasaa noo ballan lix wa ana alyahuuda yahuuda yatafiquuna nusqooyinka gobol sidaasaa ku qoran waana sida albidaaya wanihaaya ku qoran nusqooyinka gobolna yunfiquuna ku qoran laakiin yunfiquna waxaa ka wanaagsan sida albidaaya wanihaaya ku qoran ibn kaiir wa ana alyahuuda yahuudu yatafiquuna waxay waafaqayaan maca almuminiina muminiinta la jirkooda maadaamuu muminiintu inta daam yihiin muxaaribiina kuwala dagaalama muminiinta dagaalka gaalada ay kula jiraan waa inay waafaqsan yihin annaga ma waafaqsani waa khilaafsanna dagaalkaas ma dhihi karan darisaad nala tihiin meeshaan wada degannahay qolada aan la dagaalamayno kufaarta kalaa waa inaad nagu waafaqsantihin waa inaad na waafaqdaan ma ahan inaad tirahdaan qoladaas in lala dagaalamo ma ogolin toddobo wa ana yatriba magaaladan madiina xaraamun waa xaram xaramkaasoo liahli haadihi saxiifati warqadaas dadka la qoray u sugnaaday magaaladan waa xaram xaramkaas waxay xaram u too ilaalinaa dadka warqadan wada qortay waa inaad ilaalidaan dhiig laguma daadi karo geedheeda lama jari karo waxa weeyaan waa inaad ilaalidaan xaramkaas dadka warqadan wada qortay saxiifadan ayuu ka dhexeeya sideed wa anna maa yakuunu baynahum wixii dhexdooda ah oo min xadain dhacda ah u fiirsada qodobkan marka wa anna maahan diinkaagu waa kuu gooni diinkaygu waa noo gooni waxa weeyaan guddigaan dirsanaynaa wixii aan ku kala bixi lahayn oo xuguna asagaa noo dejinaa maaha ya qof walbaaba diintiisa allaha ku caabudo laakiin xugunka maadaama uu naga dhexeeyo koox annaga aan dirsannay oo sharci dejina soo dejina maya yahuud iyo muslim soo maahan kitaabkii sunada loo xugun taga adiga yahuudka kitaabkaasa lagugu xukmina maxaa yeelay adiga yaa ku abuurtay allah yahuudkan yaa abuuray allah marka in la yidhaha diinta islaamka loo xugun tagay dulmi kuma ah maxaa yeele diinta islaamka ma muslimiinta dejiyey ma dejin allah soo dejiyey soo ma jeedin allihii annagana na abuur ayagana na abuuraa soo dejiyey ayadaasaa lagu xukuntama khalaas sidaasaa la leeyahy sida darteed xaaraan weeye yahuudda iyo gaalada kaleba inaad diinkooda uxugun tagto laakiin sida maanta ay muslimiintu yihiin masaxa waddamadan gaalada usii yaaceen mid ka mid ah ragga wadaadada oo ka soo xajiyey mid kamid ahas aragna xaramka ayadoo weliba ramadaan ah aan arag marka garan mayo isaga gaarigan isla korna markaas wuxuu le hadday leeyihiin waxa weeyaan hebel iyo sheekh hebel iyo ayna dhex galeen wallahana ka yeelin marka lai xog miyuu leeyahay ka joog markaas anigo noo sheekee bal waxaan ku dhibayoo aad ka warramaydo masaajidaan kuwada tukan jirnayo koox wadaadaahan waa isku khilaafnayo waa masaajid gaalo dhexeed ku yaalla waa iskhilaafnayo markaan iskhilaafnay saddex kooxooda isku khilaafeen koox waa naga baxdo qol goonihay kiraysteen meel yara mawlac ka kiraysteen qol laba qolaan annago ahaan qoorta isku galnayo labadoodu isku waxay sheeganayaan inay wada ahlu sunno wada yihiin labadooduba fiiri laakiin mid walba mar haddii khilaaf yimin mid kasta kan kale daaqadda inu ka saaru raba markaan heshii weynay rag culamada soomaaliyada noo yeeray yirahdeen waa heshii weyn mid oo waxa weeyaan gaal xaakima aan u tagna yidhahd labadaynu wadaad masaajidka anaan isku haynaa inaadna kala saartaana rabada gaalkii wuxuu dhi yuu yidhi waxaad isku haydaan waa diin muslimiinna waa tihin makaanka aad isku haydaanna waa mase meeshii cibaadada war ma hoos isku xallidaan markaasaan in maya na kala saar markaasuu yidhi konton kun oo dollara kiiba keenayo labadiina wallahana caaqibo kale idiin samayn waana idin kala saara konton kunaan la baxay oo dollar gaalkii asna konton kun u baxa hadda lai xugmiyey markii lai xugmiyey leeyihin inuu yidhi ka tanaasul iyo waa xugun gaalo iyo fiir waa ku faraxsan yihi waa ku faraxsan yihi ka war waxaas waa diin sheegana diinaan u gargaara sunaan u gargaara uu leeyahy bidcaan la dagaalama baadilowgaas ka war inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun nacuudu billahi min heshiiska nebigu la galay waa sidaan wa ana maa shayga yakuunu ahaada baynan dhexdooda oo min xadatin dhacda ah wax alla wixii dhacda ah aw ishtijaarin ama muran ah fa ina maradahu meesha loo celinaa ila allahi wa rasuulihi weye sala allahu alay wasalam halkaasaa loo celina sidaas wey dimuqraadiyad iyo dastuur kale iyo qodobo shaydaan iyo maya waxa weeyaan gaalka iyo adiga heshiis haddii xugun la gelayo xugunka la aada waa inuu kitaabka ahdayo sunnada khalaas ma jiro xugun kaloo laisla aadi karaa mana banaana waa kufri in laisla aada ataasi wa annahu shaaniye laa tujaaru qurayshun quraysh lama badbaadi karo nimankiinaan gaalada aho nala degan gaalada aan la dagaalamayna ma badbaadi kartaan walaa man nasarahaa quraysh qof u gargaarayna lama badbaadi karo alcaashir qodob qodobka tobnaad wa annahu shaaniye laa yaxuulu haada alkitaabu kitaabkan iskuma aadi karo heshiiskan aan qoranay duuna daalimin qof daalim ah ow aatimin ama midkii dembi kasbada qofkii dembi gala ama dulmi la yimaada anuu heshiiska dadkiisaan ka mid aha ku badbaadi ma dembigiisa gooniya loogu qaada gooniya loogu qaada wa bi haada almithaaqi ballankaas intadama waxaa habaysmay almuslimuuna muslimiintii iyo walmushrikuuna mushrikiintii iyo walyahuudi yahuuddii oo min sukaani yariba magaalada madiina dadkii deganaa ah min sukaani yariba madiina kuwii deganaa ah fii nasiijin waaxidin hal tixay ku habaysmeen hal nidaam wa asbaxat ilmadiinatu magaaladii madiina waxay noqotay iyo wa dawaaxiiha hareeraheeda dowlatan dowlad dowladdaasoo daata istiqlaalin madax bannaani u saaxiib ah iyo wa siyaadatin madaxnimo walkelimatu naafida laakiin kelimadda meel marka yaa iska leh codka fiita yaa iska leh ma kufaartaa leh maya dhegayso walkelimatu kelimadda kelimada annaafidatu oo fulayda fiiha madiina dhexdeeda lilmuslimiinay u sugnaatay markaas sida lagu heshiina wixii la isku qabto halkaa lala aadaa kitaabka alla iyo sunnada nabiga marka codka ugu dambeeya ee meel marka yaa iska leh muslimiinta saasaa lagu wada deganaa karaa ee african african laguma wada deganaado wa ra-iisuhaa muslimiintan ayaa iyo dawladda ayaa madax ka ah wa ra-iisuhaa dawladda madaxdeeduna rasuulullahi wey sala allahu alay slam isagaa imaam u ah isagaa imaam u ah wa nashita rasuulullah rasuulka ilaahay firfircooni u shaqeeyey wa nashita firfircooni u shaqeeyey rasuululahi rasuulka alle sala allahu alayh wasalam wa tabica waxaa ku sii raacay almuslimuuna muslimiintii fi dacwati yeeris ilallaahi allah loogu yeeraa dadka marka sidaas weeyaan nashaad iyo waxay kasii qaadeen dacwo laakiin heshiisyada maanta caalamka ka socda ee duwalka islaamiga iyo duwalka gaalada la iskugu jiidaa waa maxay diinkaaga ka tag diinkaan anugu walo dimuqraadiyaddaana igu raac waa saas wey hataa ma ahan anna aan qubaysto oo diinkayga ka tago adna kaaga ka tago aan meel dhex iskugu nimaadno hataa ma aha sidii yahu quraysh ay dhihi jirtay nabiga hataa ma aha ee waxay tahay waajib waxaa kuwa inaad ka tagto diinkaada oodan xugun ka dhigan waxaana waajib caalamkao dhan kuwa dimuqraadiyadda iyo kufrigaas inay ku dhamaan saas weeye maanta midka lagu heshiina dowlad goboleedyada kulli waxaas weeye marka fa kaana wuxuu ahaa nabi moxamed sala allahu calayh wasalama yaxduru mid taga majaalisalmuslimiina meelaha muslimiintu fariistaan markaasuu dacwada ka jeedi jiray wa kayra almuslimiina muslimiinta meelaha ay dadka aan muslimiinta ahayn joogaan oo yahuudda iyo mushrikiintu joogaanna waa tegi jiray yatlu asagoo ku akrinaa calayhim korkooda aayaatillahi ilahi aayadihiisa wayadcuuhum asagoo ugu yeeraa ilallaahi allah wayuzakii asagoo dahiraa man aamana qofkii rumeeya minhum dadkaas xaalu ka mid yahay bilahi alla rumeeya wayucallimhum asagoo baraa alkitaaba kitaabka iyo alxikmata xadiiska allahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed